بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد xamdiga ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo ammaantiisa iyo fadliga nabiga calayhi salaatu wasalaam kadib mawduuca aan ka hadli doono hadduu eeba idmo waa mawduuc aada iyo aada khatar u ah waa mawduuc ku saabsan geerida iyo dadka qubuuraha ku jira axwaashooda iyo arrimahooda ruux kastee nagamida wuxuu rumaysan yahay inuu dhimanayo bal gaalada iyo muslimiinta waa ka siman yihiin rumaynta ay rumaysan yihiin qof kastee nool inuu dhimanayo haddaba mawduucaas khatarta ah oo ruux kasta oo bani aadama uu ictiraafsan yahay ama uu qirsan yahay inuu khatar yahay xaqiiqana yahay laakiin haddii aada eegtid dadka u diyaargaloobaya ay aada iyo aada u yar yihiin dadka tamurgayo u tabaabushaysanaya ay aada iyo aada u yar yihiin ayaan ka hadli doonaa hadduu eeba idmo ruux kastoo naga mida waxaa sugaya geeri iyo nafta inay ka baxdo iyo wixii ka dambeeyo oo aan rumaysannahay haddaan nahay dadka muslimiinta ah inay dhici doonaan maxaa yeele insaankan looma abuurin inuu dunidatan intuu camiro markau dhinto arrimihiisa ay dhammaadaan laakiin ilaahay wuxuu u abuuray subxaanahu wa tacaala inay dunidatan ilaahay ku caabudaan kadibna nolol aakhiro oo kale uu usoo saaro kana abaalmariyo wixii ay adduunyada kusoo sameeyeen hadday xumaan ahayd iyo hadday samaan ahaydba dadka badidooda waxaa kedisa geerida oo iyagoon tabaabushaysan oo aan diyaar ahayn ayuu mawdka ku yimaadaa oo nafta laga qaadaa markaasay qoomameeyaan oo ay shallaayaan goor aysan shallayto iyo qoomamo waxba taraynin cali bni abi aalib wuxuu yidhi radia allaahu canhu annaasu niyaamun faidaa maatu intabahuu dadku waa hurdaan laakiin markay dhintaan ayay hurdada ka soo toosaan waa runoo dadka axwaashooda iyo arrimahooda markaad fiirisid waxaad moodaa dad hurdo oo kale siday u ilowsan yihiin geeri iyo inay ilaahay hortiisa subxaanahu watacaala istaagi doonaan xisaabka uguma jirto in yar ma ogiye markay nafta ka baxda ayaa sawaaga ku baryaayo waxay arkaan xaqiiqada waxa ay ahayd iyo inay la gudboonayd inay adduunyada ilaahay ku adeecaan laakiin waa goor aysan qoomamo iyo shallayto waxba taraynin oo fursaddii ay dhaaftay marka si aysan qoomamadaas u dhicin ama wax cudurdaar aan loogu helin shallaytadaas ayaa shareecadayna islaamka waxay na faraysaa inaan xusuusanno geeri qof kasta inuu ogaado inay nafta ka baxayso lagulana xisaabtamayo wuxuu adduunyada ku sameeyey taasoo keenaysa qofkii inuu xumaantiina ka dheeraado wanaaggiina uu aada iyo aada ugu dadaalo oo uu waktigiisa ka faa'iidaysto nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi aktiruu min dikri haadimi alladaat yacni almowt badiya xusuusta mowdka badiya inaad xusuusanaysiin kan macaanyaasha gooya waa run geerida waatan goysa macaan kasta iyo raaxo kastae qofka insaanka uu ku jiray marka nabiga wuxuuna leeyahay calayhi salaatu wasalaam mawdkaa xusuusta haddaba mawd maxaa la yidhaahdaa mawd qof kasta wuxuu ogyahay in la yidhaahdo in qofka badankiisa iyo ruuxiisa ay kala baxaan oo qofkii markaa dareenkii iyo ixsaaskii iyo dhaqdhaqaaqii uu ka tago ee uu noqdo waxaan dhaqdhaqaaq lahayn iyo dareen midna adduunyada si kastoo xagga cilmiga uga horumartay waktigan la joogo wax ay ka fahmayaan lama hayo ilaa iyo hadda ruuxa waxa uu yahay iyo meesha uu badanka uga jiro iyo markuu ka baxayo sida uu uga baxayo wax ay ka og yihiin oo alla abuuray male waa cilmi uu la khaas yahay macbuudka khaaliqa ah subxaanahu wa tacaala si dadku ay u ogaadaan inay dacafo yihiin in cilmigooda uu yar yahay sida ilaahay uu yidhi wamaa uutiitum min alcilmi ilaa qaliila cilmiga wax yar unbaa la idinka siiyey markii loo eego cilmiga ilaahay subxaanahu wa tacaala waa arrin uu ku addoonsaday bani aadamka oo dhan oo ay u khushuucsan yihiin ilaa haddana aysan waxba ka garanaynin dhinacay uga leexdaanna ay garan la-yihiin qofka cumrigiisa in la kordhiyana la kari la-yahay mawd waa mid sugaya naflayda oo dhan shay kastoo nool geeri ayaa sugaysa ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kullu nafsin daa'iqatu lmawti uma ilayna turjacuun naf kasta waa sii dhadhamisa geeri xaggayna ayaadna usoo noqonaysaan macnaha geerida kadib mar kalaan idinsoo noolaynayaa oo aakhiran idinsoo saarayaa si qof walba looga abaalmariyo wuxuu adduunyada ku sameeyo wey marka kulluga lafdiga kulluga la yidhaahdo waxa weeye min alfaadi alcumuum wax ka baxaya mala naf kasta waxay dhadhaminaysaa geeri weyn cid ka baxsan kartaana ma laha aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi kullu nafsin daa'iqatu lmowti wainamaa tuwafawna ujuurakum yowma alqiyaamah faman zuxzixa cani innaari waudkhila aljannata faqad faaz wama alxayaatu addunyaa ilaa mataacu lguruur naf kasta waxay dhadhaminaysaa geeri waxaana laydin oofinayaa ajriyaashiini maalinta qiyaamaha adduunyada waxa aada samayseen oo acmaal ahaa ajirkooda ayaa aakhiro laydin oofinayaa oo laydin siinayaa isagoo kaamila wey marka qofkii laga dheereeyo naarta oo janno la geliyo qofkaa unbaa guulaystay oo liibaan helay wey adduunyaduna markii aakhiro loo eego waa mataaculguruur waxaan macno lahayn oo lagu kadsoomo oo dadku ay moodaan inay wax yihiin laakiin aan wax naf la ahayn weeyaan aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi kullu shayin haalikun ilaa wajhah lahu alxukmu wa ilayhi turjacuun shay kasta waa uu halaagsamayaa waxaana soo haraya allaha khaaliqa ah subxaanahu wa tacaala xukunkana isaga ayaa iska leh isaga xaggiisa ayaana la idin celinayaa aayad kale ilaahay wuxuu ku yidhi kullu man calayhaa faanin wayabqaa wajhu rabbika duljalaali waalikraam dunida dusheeda waxa ku nool oo idil way dhammaanayaan waxaana soo haraya allaha khaaliqa ah subxaanahu wa tacaala marka mawd wuxuu sugayaa dhammaan makhluuqaadka nafleyda ah oo dunidatan ku nool oo dhan oo cid ka baxsanaysaa ma jirto sidaas ay tahay ilaahay wuu naga qariyay waktiga aan dhimanayna inaan ogaano si aan dunidatan u camirno xikmad iyo maslaxad ayaana ku jirta maxaa yeelay haddii laynoo sheegi lahaa waktigaan dhimanayno dunidatan ma camiri lahayn ee ruux walba intuu meel fadhiisto ayuu geeridiisa ku sugi lahaa wuxuu imaamu axmed kitaabkiisa zuhdi la yidhaahdo ku wariyey ibnu abi shaybana musanafkiisa uu ku wariyey ay ka wariyeen xasan albasri inuu yidhi lamaa khalaqa allahu tacaala aadama waduriyatahu qaalat ilmalaa'ika ina alarda laa tasachu wuxuu yidhi xasanulbasri ilaahay markuu abuuray aadam iyo caruurtiisa ayay malaa'igtu waxay tidhi ilaahayow kuwaan dhulka kuma filla marka faqaala inii jaacilun mawtan markaasuu ilaahay yidhi waxaan abuurayaa geeri wax la yidhaahdo oo kala gaabisa marka qaaluu waxay yidhaahdeen idan laa yahna'u lahum alcaysh haddaba haddii geeri aada abuurtid noloshooda noloshaa xale ma noqonayso oo waxay ka baqayaan geeridaas qaala inii jaacilun amala markaasuu ilaahay yidhi waxaan abuurayaa wax la yidhaahdo amal iyo yadidiilo iyo adduunye jacayl oo ilowsiisa geerida weyn xasanulbasri hadalkan uma nisbaynin nabiga calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabada toona laakiin si kastaba arrinta ha ahaata ee waxaa la ogsoon yahay yadidiilada iyo rajada iyo adduunye jacaylka inay dadka geerida ilowsiiyaan haddaba ma bannaan tahay qofka inuu jeclaysto inuu dhinto ee uu yidhaahdo allow maan dhinto sidaas oo kale nabiga calayhi salaatu wasalaam arrintaa waa uu naga reebay wuu naga nahiyey inuu qofka tamaniyo ama uu jeclaysto geeri nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa yatamanayanna axadukum almowta lidurin nazala bih qof idinka mida yowsan jeclaysanin inuu dhinto musiibo iyo dhibaato ku dhacday aawadeed fa in kaana laabudda mutamaniyan haddii uusan daynayn inuu jeclaysto inuu dhinto falyaqul ha yidhaahdo allaahuma axyinii maa kaanat alxayaatu khayran lii ilaahayow inooley inta ay nolosha ii tahay khayr watawafanii idaa kaanat ilwafaatu khayran lii ilaahayow i oofso ama idil haddii ay tahay geeridu tu khayr ii ah marka haddii uusan daynin sida inuu yidhaahdo haddii kalena uusan geeriba jeclaysan sida ayuu nabigana faraya calayhi asalaatu wasalaam maxaa yeelay sida axaadiis kale ku cad qofka hadduu cumrigiisa dheeraado camalkiisana uu wanaagsanaado wuxuu korarsanayaa khayr sidaa ayaana u khayr badan laakiin culimmadu waxay yidhahdeen qofka hadduu ka baqo inuu diintiisa ka fitnoobo waxaa u bannaan inuu jeclaysto geeri sidaas ay tahay waxaa loo baahan yahay inuu ku ducaysto ducadii uu nabigana baray calayhi salaatu wasalaam haddaba iyadoo geeridu ay tahay lama huraan oo dadkoo idil ay dhammaanayaan oo qof kastaaba uu dhimanayo ayay dadku waxay ku kala duwan yihiin sida nafta looga qaadayo dad waxaa nafta looga qaadaa si qallabsan oo aan naxariis lahayn dadna si sahlan oo naxariisa ayaa nafta looga qaadaa dadku siday u kala duwan yihiin markay dhintaan kadib oo qaarna janno loogu abaalmarinayo qaarna cadaab loogu abaalmarinayo ayay u kala duwan yihiin sidaasoo kale marka nafta laga qaadayo dadka laba qaybood ayay u qaybsamaan qayb waxaa la yidhaahdaa haalimiin qaarna waxaa la yidhaha tayibiin ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala isagoo nooga xog warramaya sida nafta looga qaado dadka haalimiinta la yidhaahdo الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين ilaahay wuxuu yidhi kuwa ay malaa'igta nafta ka qaadayso iyagoo ah kuwa nafsadooda dulmiyey oo macaasi iyo munkaraad iyo kufri naftooda ku dulmiyey kuwa iyagaa way isdhiibayaan oo waxay ay inkiri jireen oo ahayd in laysla xisaabtamayo ayay arkeen markaasay isdhiibayaan oo ay hoggaansamayaan markaasay leeyihiin wax xumaana ma aanan samay jirin xagga ilaahay ayay jawaabta uga imaanaysaa oo ilaahay ayaa leh inaadan xumaan samaynin wax samayn jirina iska daaya waa aad samay jirteen ilaahayna waa ku cilmi badan yahay waxaad samayn jirteen waana idinka abaalmarinayaahe gala abwaabta jahannama jahannamo albaabadeeda gala adinkoo weliba ku waarayon weligiin ka baxaynin jahanamo ayaana u xumaatay meel saldhig u ah dadka kibra oo xaqa inay rumeeyaan ka kibra iska weynaysiiya waxaa kalou ilaahay yidhi walow taraa id الظaalimuuna fii gamaraati اlmowti wاlmalaa'ikaةu baasiطuu aydiihim akrijuu anfusakum alyawma tujzawna cadaaba alhuun alyawma tujzawna cadaaba alhuuni bima kuntum taquuluuna cala allahi gayra alxaqi wakuntum can aayaatihi tastakbiruun ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala haddaad arki lahayd marka dadka daalimiinta ah ay ku sugan yihiin sakaraadka oo nafta laga qaadayo haddaad arki lahayd marka malaa'igta ay u fidinayaan gacmahooda ay u fidinayaan oo ay cadaabayaan si ay nafta uga qaadaan iyagoo nafta uga qaadaya si qallafsan oo aan naxariis lahayn oo ay ku leeyihiin naftiina soo saara soo bixiya nafsadiinna maanta ayaa laydinku abaalmarinayaa cadaabka dullaynta oo waa laydin cadaabayaa sababtoo ah ilaahay korkiisa ayaad waxaan xaq ahayn ku dhihi jirteen oo aad ilaahay u saari jirteen waxaan xaq ahayn baad ilaahay ku sheegi jirteen oad u saari jirteen sidaasoo kale waxaad iska weynaysii jirteen aayaadka ilaahay sidaa aawadeed ayaa dulliga cadaabkiisa la idinku abaalmarinayaa maanta aayad kale ilaahay wuxuu ku leeyahay walow taraa id yatawafa aladiina kafaruu almalaa'ikatu yadribuuna wujuuhahum waadbaarahum waduuquu cadaaba alxariiq ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala haddaad arki lahayd marka kuwa gaaloobay ay malaa'igta nafta ka qaadayso malaa'igtaasoo wejiga iyo dhabarka intaba ka tumaysa ka garaacaysa oo ku leh dhadhamiya cadaabka gubashada malaa'igtii oo cadaabaysaoo si naxariis daraa nafta uga qaadaysa ayay haddana waxay ugu daraysaa kelimad ama weer cadaaba oo iyada lafteeda cadaaba iskeeda cadaab u ah maxaa yeele qofka markii isagoo dhibaato ku jira la yidhaahdo haddana dhadhami xanuunkaas waxaa weeye cadaab dheeraada weye maxaa yeele wax macaan ayaa la dhadhamiyaa eel marka inta la cadaabo laleeyahay dhadhamiya iyaga ayaa lagu sii jibinayaa oo lagu sii cadaabayaa kuwaas waxaa weeye kuwa nafsadooda dulmiyey oo macaasida nafsadooda ku dulmiyey marka nafta laga qaadayo laakiin dadka mu'miniinta ah oo qayibiinta ilaahay uu ku tilmaamay oo wan wanaagsan oo ilaahay u hoggaansamayey shareecadiisa oo aan nafsadooda waxay jeceshahay aan diin ka dhigan ee ilaahay rasuulkiisa waxay fareen diin ka dhigtay una hoggaansamay kuna camal falay dadkaas sideebaa nafta looga qaadayaa ilaahay ayaa nooga xog warramaya subxaanahu wa tacaala ilaahay wuxuu yidhi aladiina tatawaffaahum almalaa'ikatu qayibiina yaquuluuna salaamun calaykum idkhulu ljannata bimaa kuntum tacmaluun ilaahay wuxuu yidhi kuwa malaa'igta ay nafta ka qaadayso iyaga oo ah kuwa wan wanaagsan oo sharciga ilaahay u hoggaansamay malaa'igta ayaa u bishaaraysa oo ku odhanaysa salaamun calaykum nabadgelyo korkiina ha ahaato waxaad ka baqdaan ma jiraan jannada gala camalkii wanaagsanaa oo alla daraaddii aad u samay jirteen oo ilaahay uu ka raalli ahaa sababtiisana jannada ku gala siday u kala wanaagsan yihiin fiiri kuwii hore ilaahay wuxuu ku tilmaamay kuwa ay malaa'igta oofsanayso iyaga oo daalimiin ahoo nafsadooda dulmiyey halkana ilaahay wuxuu ku tilmaamay inay yihiin kuwa qayibiin ahee wan wanaagsan haddaba ficilkaas ay samay jireen ama sifadaa qayibnimada ama daalimnimada ah ayaa waxaa ka ratibmay abaalmarin u cunanta ama munaasab u ah kuwa daalimiinta ahaa in si qallafsan nafta looga qaado ee cadaabka dhadhamiya la yidhaahdo ayay ahayd dadka mu'miniinta ahee qayibiintaana iyaga oo si sahlan nafti looga qaadayo ayaa haddana loogu bishaaraynayaa nabadgelyo kortiina ha ahaato waxaad ka baqdaan ma jiraan malaa'igta salaan ayaa uga imaanaysa nabadgelyo korkiina ha ahaato salaanta waxaa weeye nabadgelyo ayay tusinaysaa sidaa aawadeed ilaahay wuxuu nooga dhigay salaanta assalaamu calaykumta taxiyatu lmuslimiin weye salaanta muslimiinta ay isku salaamaan waxaanay tusinaysaa nabadgelyo qofka muslimkaa inuu qofka kale ka nabadgelayo oo uusan wax dhibaataa u geysanaynin marka bishaaradaasa u imaanaysa oo waxaad ka baqdaan ma jiraan nabadgelyo ayaa korkiina ahaatay ee jannada gala bishaarada macaan ayaa u imaanaysa iyadoo naftii si sahlan looga qaadayo ayaa haddana bishaaro loogu sii darayaa erey wanaagsan oo qabow marka taa waxay keenaysaa inay ka fududayso sakaraadka iyo xanuunka mawdka dhinaca kalena qolyihii kale sakaraadka ayay kusii kordhinaysaa xanuunkiisa markii ereygaa qallabsan lagu yidhaahdo iyadoo awalba nafta si kulul oo cadaaba looga qaadayay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala aayad kale ina aladiina qaaluu rabbuna allahu uma istaqaamuu tatanazalu calayhim almalaa'ikatu anlaa takhaafuu walaa taxzanuu waabshiruu biاljannati alatii kuntum tuucaduun ilaahay wuxuu yidhi kuwa yidhaahdeen rabbigayna waa ilaahay rabbuna allah dadka yidhaahdeen oo ilaahay rumeeye weye marka ugu horeysa uma istaqaamuu markay alla rumeeyeen ayaa waxaa laga helay inay u hoggaansameen sharciga ilaahay mu'minaan ahay sharciga allana uma hoggaansanamayo wax soconaya maaha maxaa yeelay ilaahayaan rumeeyey ereygaas nin walba waa ku hadli kara laakiin waxaa laga ogaanayaa inay runtiis tahay iyo in kale afcaasha uu la imaanayo fa afcaashaas ayaa ama rumaynaysa ereyga uu ku hadlay ama beeninaysa marka kuwa yidhaahdeen rabbigayna waa ilaahay dabadeedna u hoggaansameen oo ku toosnaadeen shareecada ilaahay waxaa ku soo degaysa ayuu ilaahay yidhi subxaanahu wa tacaala malaa'ig malaa'igta ilaahay ayaa markay sakaraadayaan kusoo degaysa oo u bishaaraynaysa oo ka fududaynaysa xanuunka haysta waxayna ku leedahay allaa takhaafuu walaa taxzanuu cabsi ha cabsanina hana tiiraanyoonnina cabsida waxaa weeye mustaqbalkiina ha ka baqina wax khatara iyo dhibaato idinku soo foodle ma jirto xusniga iyo tiiraanyadana waxaa weeye wixii idinka soo tegay u tiiraanyoonmaysaan yacni u shallaymaysaan wax idinka baxsaday oo wanaagahoo aadan samaynina maxaa yeelay awal ayaad soo dadaasheen oo soo tabaabashaysateen sidaasoo kale waxay noqon karaysaa tiiraanyoomaysaan oo ehelkiinnii iyo carruurta aad ka soo tagteen ilaahayaa tawallinaya oo maamulaya oo gacanta ku qabanaya u naxariisanaya ee wax walwal iyo walbahaaraya uusan idinka haynin bishaaradaas ayaa xagga alla uga timaada markaasaa weliba loogu sii bishaaraynayaa wa abshiruu biljannati alatii kuntum tuucaduun ku bishaarayrta jannadii la idin yaboohi jiray intaad adduunyada joogtaan intaad adduunyada joogteen jannadii la idin ballan qaadee la idin dhihi jiray haddaad alla ateecdaan alla agtiisa jannaad ku leedihiin jannada iyada ahayd ayaa maanta la soo gaaray oo nasiibkiina noqotaye ku bishaaraysta sidaa ayaa loogu bishaaraynayaa sidaasoo kale ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala lahum albushraa fi lxayaati addunyaa wa fi alaakhira bishaaro ayay leeyihiin dadka mu'miniinta ah oo adduunka iyo aakhirada intaba bishaaro ayay ku leeyihiin waxaa lagu fasiray bishaarada adduunyo inay tahay riyada saalixada ah oo wanaagsan oo ay ku riyoonayaan inay wax fiican helayaan tan aakhirana waxaa lagu tilmaamay qofka markuu sakaraatulmowdka yahay in loogu bishaaraynayo jannada uu geli lahaa iyo meeshuu ka fadhiisan lahaa jannada gurigiisii ayaa la tusayaa taasina waa bishaaro kale marka iyadoo bishaaradaas ay mu'minka xagga ilaahay uga imaanayso oo laga fududaynayo sakaraadka ayaa haddana sakaraadka sidiisa ayuu u dhib badan yahay u xanuun badan yahay ilaahay cidduu u fududeeyo ma ogiye nabiga calayhi salaatu wasalaam oo ilaahay agtiisa darajada aan ognahay ku leh wuxuu la kulmay dhibaato kala kulmay xagga sakaraadka xadiis bukhaari uu warinayo caaisha radia allahu canha oo gurigeeda uu nabiga ku dhintay waxay warinaysaa nabiga calayhi salaatu wasalaam marka uu sakaraadayay agtiisa waxaa yiilay weel biyo ay ku jiraan marka intuu biyaha gacanta geliyo ayuu wejigiisa ku masaxayay markaasuu lahaa laa ilaaha ila allah ina lilmowti la sakaraat laa ilaaha ila allah mowdka wuxuu leeyahay sakaraat yacni xanuun ayuu leeyahay sidaa ayuu nabiga dhihi yiri calayhi salaatu wasalaam markuu sakaraadayay waxaa kaloo ay jira caaisha radia allahu canha laa akrahu shidaة almowti liaxadi abada bacda الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalam waxay tiri qofna la karaahsan maayo in nafta si adag looga qaado nabiga kadib salى اllahu عalayhi wasalam macnihii waxaa weeye haddaan arko qof nafta si adag looga qaadayo la yaabi maayo maxaa yeelay nabiga ayaan arkay salى اllahu عalayhi wasalam dhibaatada uu kala kulmay sakaraadka si kastaba nafta ha lagu qaadee ama si sahlan ha lagu qaado ama si qallafsan ha lagu qaado ee nafta markay badanka ka baxdo sare ayay u kacaysaa indhaha ayaana raacaya qofka meydka oo aad arkaysaa xagga sare eegaya taa iyadaana waxaa weeye ruuxii ayaa baxay marka indhihii ayaa raacaya sida uu nabiga cadeeyey calayhi asalaatu wasalaam xadiis saxiixu muslimka ku sugan oo can abi hurayrata radia allahu canhu wuxuu yihi nabiga calayhi asalaatu wasalaam alam taraw alinsaana idaa maata shakasa basarah qaaluu bala qaala kadalika xiina yatbacu basaruhu nafsah wuxuu yihi nabiga calayhi asalaatu wasalaam miyaadan arkaynina qofka insaanka marka uu dhimanayo in uu indhaha taagayo markaasay yidhahdeen haa waan aragnay markaasuu yidhi taasi waxaa weeye marka uu indhihiisa ay raacayaan naftiisa nafti ayaa baxaysa indhihii ayaa markaa raacaya xaaladda nafqaadka ilaahay ayaa nooga xog warramay waa xaalad aad iyo aad u baahan in lagu fikiro lana dul istaago laguna cibro qaato suuradda la yidhaahdo suuratu alqiyaama ayuu ilaahay nooga warramay ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu wa tacaala kallaa idaa balagat itaraaqiya wa qiila man raaq wadanna annahu alfiraaq waaltafat issaaqu biassaaq ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq markay nafta ku soo aruurto kalxamaha intay badanka intiisa kale ka soo baxda ay isugu timaado meesha rubadda oo la yidhaahdo waryaa dawaynaya dawo meel kasta loo cararo adduunyada oo idin lasoo wareego si daawo loogu helo qofka isaga ah oo markaa uu yaqiiniyo qofkii dhimanayay uu xaqiiqo u arko in ay tani tahay firaaqii adduunyada uu kaga baxayay oo aanay nolol dambe halka u oolin oo lugaha ay lug lug kale ku duubanto lugaha ay isku tafmaan labada dhudhun ama labada lugood ay isku tafmaan waatan laysku xiro labada lugood si uusan qofka u kala qalloocan ama uusan u kala qalalin ama inta la isdul fuuleen ayaa waxaa ka soo baxay ruuxii mar hadduu ruuxii ka baxana kala kici kari maayaan oo waa isdul saarnaanayaan ilaa rabbika yowmaidin ilmasaaq maalintaa iyada xagga rabbiga ayaa laysu kaxaynayaa oo qofkaa isagaa loo kaxaynaya wax hor istaagaya ee soo celin kara qofkaa cumriga u dheerayn karaana ma jiro waa xaalad suurad cajaa'ib badan weeye oo aanay cidina wax ka qaban karin oo dadkii oo idin isugu yeeranayaan war yaa dawaynaaye yaa dawayn kara bani aadamkii jinnigii insigii makhluuqaadkii kale oo idil ay ka caajisayaan inay qofka adduunyada kasii socda ay waxoogaa ku yara hakiyaan waa xaalad caajisnimo oo makhluuqa bani aadamka iyo makhluuqaadka oo idil xajdigooda ama dacfigooda muujinaysa taasina waxay keenaysaa qofka insaanka ee caaqilka ah oo ilaahay uu khayr la doono inuu ku cibro qaato oo uu ilaahay xaggiisa u cararo isaga oo yaqiininaya in makhluuqaadkoo idil ay tabar daran yihiin wax ay qabsan karaanna aan la arkin waxna aysan dib u dhigi karin waxna aysan soo horumari karin marka marka iyadaa oo ay nafta baxayso maxaa loo baahan yahay dadka bani aadamka ee la jooga qofkaa dhimanaya maxaa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay qofka muslimkaa ee dhimanaya in loo laqino laa ilaaha ila allah muxamadun rasuulullah waxaa loo baahan yahay in si tartiiba oo aan soodka aad sare lagu qaadayn oon lagu argagixinaynin qofkan sakaraadka ah oo qabooban tartiib loogu celceliyo weliba waxaa laleeyahay ma habboona in la yidhaahdo dheh laa ilaaha ila allahu dheh in la yidhaahdo ma habboona laakiin agtiisa ayaa lagu leeyahay iyadoo lagu celcelinayo si markaa uu isaguna ula qabsado inta la doonayo waa intaa oo keliya axaadiista saxiixa kuma soo aroorin wax kale ee loo baahan yahay in qofka loo laqino laakiin in kelimatu tawxiidka loo laqino ayaa loo baahan yahay si ay u noqoto kelimada ugu dambaysa ee carabkiisa kasoo baxda nabigu wuxuu yihi calayhi asalaatu wasalaam laqinuu mawtaakum laa ilaaha ila allah waa xadiid saxiixa oo saxiixu muslimka ku sugan oo abi saciid alkhudri laga wariyey marka intaan ahayn laa ilaaha ila allah waxyaabahan kale ee laleeyahay waa in talqiin iyo wax loo yaqaano oo laleeyahay markuu meydka dhinto ayaa loo akrinayaa riwaayado ku soo arooray baa jira laakiin waa riwaayado tacbaana oo aan sugnaanin oo aan laysku hadlay karaynin marka looma baahna wax aan nabiga ka sugnaanin calayhi salaatu wasalaam in diinta lagu soo daro wixii nabiga ka sugnaaday ayaa nagu filan sidaasoo kale waxaan shareecada ku sugnayn waxa loo yaqaan fidanaareed ama fidowga loo yaqaane loo akriyo qofka markuu dhinto waa waxaan asal iyo raad lahayn oo aan diinta shaqo ku lahayn oo ay dadku iska samaysteen qofka markuu sakaraad yahay looma baahna in hadal qalladsan lagu yidhaahdo waxaa loo baahan yahay in la maqashiiyo hadal bishaaro ah in loo bishaareeyo qalbiga loo dejiyo cabdullahi ibnu cabaas wuxuu yidhi idaa ra'aytum birajuli almowta fabashiruuhu liyalqaa rabbahu wahuwa xasanu danni billaah wa idaa kaana xayan fakhawifuuh haddaad qofka ku aragtiin calaamo mowd inuu dhiman rabo haddaad ka dareentiin u bishaareeya si uu rabbigii ula kulmo isagoo ilaahay malaha u wanaajinaya oo ilaahay agtiisa khayr ka rajaynaya laakiin markuu caafimaad qabo ama qofka uu nool yahay markaa iyadaa cabsiiya oo cabsi geliya si uu xaqa ugu soo laabto laakiin mar hadduu sakaraad gaaro waxaa loo baahanya in loo bishaareeyo qofka mu'minkaa waxaa laga rabaa inuu mar walba u dhexeeyo bayna alkhawf waalrajaa cabsida ilaahay uu ka cabsanayo ciqaabkiisa iyo rajaha uu rajaynayo raxmaddiisa laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen qofka markuu sakaraadi ama uu xanuunsado waxaa loo baahan yahay inuu xoog badiyo ama xoojiyo dhinaca rajaha ilaahay subxaana wa tacaala inuu u dembi dhaafayo oo naxariis badan yahay waa inuu qalbiga gashadaa maxaa yeelay malaha uu ilaahay u malaynayo qayb weyn ayuu ka ciyaarayaa waatan ilaahay uu yidhi subxaanahu wa tacaala xadiisulqudsi ku yidhi ana cinda danni cabdii bi addoonkayga malihiisa ayaan anigu ku sugnahay hadba wuxuu isaga ii maleeyo macnaha qofkii hadduu ilaahay ka rajaynayo subxaanahu wa tacaala dembi dhaaf iyo naxariis qof mu'minana uu yahay rajihiisa aada buu u wen yahay naxariista ilaahay in laga quustaa ma aha gaalada ayaa ka quusta naxariista ilaahay qofka mu'minkaasa ilaahay naxariistiisa ayuu rajeeyaa ilaahay naxariistiisana aad iyo aad bay waasac u tahay nabigana wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim ay warinayaan laa yamuutanna axadukum ilaa wahuwa yuxsinu danna billaah axadkiin yuusan dhimanin ilaa isagoo ilaahay malaha u wanaajinaya mooye macnaha ha dhinto isagoo ilaahay ka rajaynaya khayr iyo naxariis imaamu axmed wuxuu musnadkiisa ku wariyey tirmidina uu jaamiciisa ku wariyey ibnu maajahna uu sunankiisa ku wariyey in nabiga calayhi salaatu wasalaam uu booqasho ugu tegay wiil sakaraadaya markaasuu ku yidhi sideebaad helaysaa nafsadaada maxaad helaysaa weye maxaad dareemaysaa markaasuu yidhi waxaan rajaynayaa ilaahay subxaanahu watacaala naxariistiisa cadaabkiisa na waan ka baqaya oo dunuubtayda tirada badan ayaan ka baqayaa inay sabab iigu noqoto cadaabkiisa markaasuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam laa yajtamicaani fii qalbi cabdin fii midli hada almawطini ilaa acطaahu allahu maa yarjuuhu wa aamanahu mima yakhaaf cabsida ilaahay laga cabsado iyo raxmaddiisaoo la rajeeyo kuma kulmaan ruux addoon qalbigiis kuma kulmaan xaaladaanoo kale yacni markuu sakaraadka yahay ilaa haddii ay ku kulmaan oo qofka isagoo sakaraada uu ku sugan yahay naxariista ilaahay inuu rajeeyo cadaabkiisana uu ka baqo ilaahayaa siiya ayuu yidhi waxa uu rajaynayo waxa uu ka baqayana ilaahay ayaa ka ammaangeliya oo ka hifiya si kastaba ha ahaatee qofka mar hadduu dhinto oo adduunyada tan uu ka tago oo naftiisa iyo badankiisa ay kala baxaan wuxuu u qaybsamayaa laba qaybood sida aan ogsoonnahay ilaahay wuxuu ka abuuray bani aadamka laba qaybood qayb waxaa weeye turaabta ilaahay uu ka abuuray insaanka qaybta kalena waxaa weeye ruuxda ilaahay uu ku afuufay marka qofka hadduu dhinto labadii ayuu u qaybsamayaa ruuxda xagga allihii khaaliq ahaa ayay aadaysaa oo sare ayaa loo qaadayaa badankiina wuxuu u laabanayaa asalkiisii oo ciidda ayuu u noqonayaa oo uu ku baaba'ayaa inta lagu aaso marka qofka mar haddii ay nafta ka baxdo waxay noqonaysaa dadka dadkii ugu dhowaay oo qaraabadiisa ahaa inay ku fikiraan sidii ay qurunkiisa uga takhallusi lahaayeen dadkii dadka ugu jeclaa ayaa waxay leeyihiin ka gaarsiiya naga duuga waxay way isku mashquulinayaan oo isugu yeedhanayaan in laga takhalluso la iskana dheereeyo adduunyo waa taa qofka adduunyo isku dheeraynayo o isjeclaysiinayow adduunyo waa taa iyada ah maalkaagii wuu kaa harayaa dadkaagiina way kaa harayaan maalkaagii shilin kasii qaadan maysid oo ku intifaaci maysid iyadoo laga yaabo inaad maalkaa daraaddii dad u halaagtay oo dad muslima aada qoorta uga goysay ama aada dad u dhacday ama aada dhibaatooyin badan u geysatay markaad ugu dhibaato badnaydna halkaasaad uga dhaqaaqaysaa dad kalaa dhaxlaya oo xataa aan kuu soo ducaynaynin wax kaleba iska daayo sidaasoo kale ahalkaaga iyo qaraabadaadii dadka kugu jeclaa waa kuwa kaa takhallusaya iska kaa fogeynaya maxaa haddaba kuu soo haray waxaa kuu soo haray camalkaagii oo keliya oo ayaa ku horsan qabrigaagana kula joogaya kuna wehlinaya isaga ayaa wehel ku ah ee haddaba u tabaabushayso kuna xisaabtan maalinta iyada ah nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam qofka hadduu dhinto waxaa raaca saddex shay laba way soo noqdaan midna wuu ku haraa qofka hadduu dhinto waxaa raaca ahalkiisa waa kuwa aaskiisa ka shaqaynaya iyo maalkiisa oo kafantii iyo waxbaa looga sii qaadaya iyo camalkiisa laba way soo noqonayaan ahalkiisii markay soo aasaan qurunkiisa iska fogayaan aqaladooday ku soo laabanayaan si cumrigooda inta uga haray ay adduunyadooda ugu dhammaystaan waana la ilaawaya si kastee loo jeclay sidaasoo kale maalkii uu adduunyada kasbi jiray xalaal iyo xaaraan ku ururi jiray shilinka ma wato kafantaa iyada waxaan ahayn ee uu ka wato oo alla abuuray ma laha waa soo noqday maalkii ahalkiina waa soo noqday maxaa soo haray waxaa soo haray camalkiisii isagaa ku harayo wehel u noqonaya marka haddaba maxaa loo baahan yahay qofka markay nafta ka baxdo dadka eheladiisa ay la jooga waxaa loo baahan yahay in si degdega loo aaso in lala daaha ma aha in frisijaro inta la dhigo meelaha uu yaallo shareecada ma qabto qofka mar hadduu dhinto in hore laga aaso ayay diinta faraysaa nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam xadiid saxiixa oo bukhaari iyo muslim intaba ku sugan macnihiisuna uu yahay janaasada la degdega qofka markuu dhinto la degdegoo hore ka aasa haddii uu qof saalixa yahay oo wanaagsan khayr ayaad u hormarinaysiinoo naxariistii ayuu halkaa kula kulmayaa durbaba haddii uusan sidaa ahayna oo uu qof xun uu ahayna shar ayaad garabka ku sijiinood ka dejinaysiin waxaad xambaarsan tihiin waa shar shartaa iyada ayaad garabkiina ka dejinaysiin ka dejiya kolba wuxuu isaga kasbaday ayuu halkaa ku leeyahay laakiin u dadejiyo u qadima xadiid kale oo saxiixeynka ku sugan bukhaariya muslim wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam idaa wudicat iljinaazatu waxtamalaha arijaalu calaa acnaaqihim fain kaanat saalixatan qaalat qadimuunii wain kaanat hayra saalixatin qaalat yaa waylahaa ayna tadhabuuna biha yasmacu sawtaha kullu shayin ila alinsaan falow samicahu alinsaanu la suciq wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam janaazada ama meydka markii garbaha la saaro oo raggu ay garabka intay saartaan qabriga usii sidaan haddii ay tahay qof wanaagsan hadduu yahay qofka kan waxay uu yidhaahdaa ama janaazada ayaa waxay tidhaahdaa i hormariya qadimuunii idadejihii hore iga aasa wey haddii aysan saalixo ahayn oo qof xun uu ahaa qofka dunuub iyo macaasi badan ku raraana waxay tidhaahdaa janaasadii ama meydkii ayaa wuxuu yidhaahdaa yaa weylaha ayna tadhabuuna biha waa halaagsantay xageed xaggee u wadaan macnaha waan halaagsamaya xaggeed ii wadaan ayuu leeyahay waxaa maqlaya sawdkaas isagaa hadalkaa uu meydka ku hadlayo wax wax kastaa maqlaya bani aadamka ma ogiye xataa xayawaanaadka way maqlayaan sidaa ayuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi haddii dadku ay maqli lahaayeen waxaa ku dheci lahaa jacaa ku dheci lahayd macnaha meydka ayaa ka tegi lahaa naxdin ay naxaan aawadeed laakiin ma maqlayaan oo ilaahay ayaa ka qariyey xadiidka waxaan ka garanaynaa meytadu inay hadasho qofkan meydka inuu hadlayo laakiin hadalkaas ma aha hadal bani aadam uu maqlayo sidaasoo kale meytada hadalku way maqashaa laakiin jawaab ma bixin karayso taa waxaan ka fahmaynaa qisadii qatlaa beder nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu soo kormaray nimankii mushrikiinta ah ee lagu dilay dagaalkii beder markaasuu mid mid ula hadlay hebel hebelow wuxuu ilaahay kuu yaboohay ma heshay wuxuu ilaahay idin yaboohay ma hesheen oo ah cadaab anugu wuxuu ilaahay ii yaboohay waan helay oo ah guul inuu isiiyo marka cumar ayaa wuxuu yidhi rasuulka ilaahayow jasad aan ruux lahayn dad dhintay miyaad ma hadlaysaa markaasuu ugu jawaabay nabiga calayhi salaatu wasalaam waxa aan leeyahay adigu kagama maqli maqal badnid sidaad adigu u maqlayso ama sidaad adinka u maqlaysiin ayay iyaguna u maqlayaan laakiin ma kari karayaan inay jawaab isiiyaan ama ay iiga jawaabaan qofka hadduu dhinto ama waa qof isaga raaxaysanaya ama waa ruux laga raaxaysanayo bukhaariya muslim waxay wariyeen abi qataade ay ka wariyeen nabiga calayhi salaatu wasalaam in lala soo maray janaazo qof maydahoo la sido ayaa lasoo dul mariyey markaasuu yidhi mustariixun wa mustaraaxun minhu ruux raaxaysanaya iyo ruux laga raaxaysanayo markaasay yidhahdeen rasuulka ilaahayow ka raaxaysanaya iyo ka laga raaxaysanaya waa maxay markaasuu yidhi alcabdu almu'minu yastariixu min tacabi addunya wa adaaha ilaa raxmati illaah addoonka mu'minka wuxuu ka raaxaysanayaa adduunyada mashaqadeeda iyo dhibkeeda raxmadda ilaahay ayuuna u raaxo tegayaa ama u aadayaa waalfaajiru tastariixu minhu albilaadu waalcibaadu waashajaru waaddawaab faajirkana waxaa ka raaxaysta bilaada ama dhulka uu ku nool yahay iyo addoomaha iyo geedaha iyo xayawaanaadka intaba marka qofka hadduusan mu'min ahayna khaaliqa abuurtay u nicmeeye ku kufriyo ama uu diido caabudi waayo makhluuqaad xataa way necab yihiin markuu dhintana way ka raaxaysanayaan kaasi wuxuu ahaa badankii oo markuu qofka dhinto dadkii dadkii ugu dhowaayay ayaa iska fogeeya oo iska soo aasa laakiin ruuxdii xaggee bay aaday ruuxda waxaa loo qaadayaa xagga sare samaawaadka ayaa loo qaadayaa axaadiis badan ayaana ku soo aroortay waxaanse kusoo gaabsanaynaa axaadiistaas qaar ka mid a axaadiistaas waxaa ka mid a xadiid saxiixa muslimka ku sugan oo nabiga calayhi salaatu wasalaam habeenkii la dheelmiyey la gaarsiiyey sidratlmuntaha geedka la yidhaahdo oo loo sheegay in arwaaxda bani aadamka ee sare loo qaado aysan halkaa dhaafin waxaa kaloo ka mid a xadiid imaamu axmed iyo ibnu abi shayba iyo abu daawuud iyo abu daawuud aطayaalisi iyo xaakim iyo ibnu jiriir iyo ibnu abi xaakim iyo bayhaqi intaba ay warinayaan wadooyin kala duwan oo saxiixa ay ku wariyeen xadiidkaas waxaa laga warinayaa albaraa ibnu caazib saxaabiga la yidhaahdo radia allahu canhu wuxuu yihi kharajnaa maca rasuuli illaahi sala allahu alayhi wasalama fii jinaazati rajulin min alansaar waxaa nabiga u raacnay buu yidhi aad nin ansaarti nabiga kamid a aadkiisa ayaan u raacnay markaasaan waxaan gaarnay buu yidhi qabrigii isagoon weli laxdi loo samaynin marka nabiga wuu fadhiistay calayhi salaatu wasalaam annagana hareerihiisa ayaan fadhiisanay wuxuu yidhi wakaana calaa ru'uusina tayr waxaad moodaa in madaxayna ay shimbir fuushan tahay sida aan u khushuucsannahay oo aanan u dhaqdhaqaaqaynin nabiga gacantiisa waxaa ku jiray qori uu dhulka ku mudmudayey marka nabiga calayhi salaatu wasalaam madaxa ayuu sara u qaaday markaasuu yidhi ilaahay ka magangala cadaabka qabriga laba goor ama saddex goor ayuu taa ku celceliyey markaasuu yidhi addoonka mu'minka marka uu ku sugan yahay adduunyada ka go-itaankeeda adduunyada uu ka go-ayo aakhirana uu qaabilayo nafta ay ka baxayso waxaa soo dega oo kusoo usoo dega malaa'ig xagga samada ayay malaa'ig uga soo degtaa malaa'igtaasoo wejigooda uu aada u cad yahay oo aada moodid wejiyaashooda sida qoraxdoo kale malaa'igtaasoo sida kafan ay jannada ka keeneen iyo tiib ama ciqir iyo barafuun ay jannada ka keeneen iyagoo sida ayay imaanayaan markaasay waxay fadhiisanayaan meel u jirta isaga ishiisa intay wax ka aragto intay il wax ka aragto meel ah ayay fadhiisanayaan marka waxaa imaanaya malakulmowt oo nafta qaadaya ilaa uu fadhiisto malakulmowt madaxiisa agtiisa ayuu fadhiisanayaa markaasuu leeyahay naftan wanaagsanay soo bax u soo bax dembi dhaaf ilaahay iyo raalli ahaanshihiisa nafti ayaa soo baxaysa si sahlan bay u shubmaysaa ay jirki uga soo shubmaysaa wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam sida ay uga soo baxdo dhibicda biyaha afka siqaha ama bahalka qirbadka la yidhaha ama sibraarka siday biyaha uga soo baxaan afkiisa si kaleba uu arka adinka laakiin wuxuu yidhi sidaas sahlan ayay nafti mu'minka u baxaysaa marka malakulmowd ayaa nafti soo qaadaya laakiin labadii malaga xaggaa fadhiyey ayaan il intay ka lidiqsato u daynaynin oo kala wareegaya markaasay waxay gelinayaan kafantii ay sideen barafuunkii ay sideenna way ku shubayaan marka waxaa ka soo baxaya ayuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam caraf ama udeyg aad iyo aada u qiimo badan oo aada moodid bahalka miskiga la yidhaahdo citirka miskiga la yidhaahdo kan ugu udeyga badan marka samada ayay la korayaan buu yidhi xagga sare ayay la aadayaan mar allaala markay la maraan malaa'ig koox malaa'igta ka mid ah markay lasii maraanba malaa'igtaas ayaa waxay tidhaahdaa maxay tahay ruuxdan wanaagsani maxay ahayd markaasay ugu jawaabayaan malaa'igtii sideen waa hebel hebel fulaan ibnu fulaan weey waxayna ugu yeerayaan magacyadii adduunyada loogu yaqaanay magaca ugu wanaagsan waxay la gaarayaan samada dhulka soo xigtoo samaa uduunya la yidhaahdo markaasay dalbayaan in loo furo samada ayaa loo furayaa waxaana sagootinaya malaa'igta samadaa ku nool kuwa ugu darajada sarreeya ayaa sii sagootinaya oo samada kale ka sarreysa xaggeeda usii sagootinaya ilaa ay ruuxii ka gaarsiiyaan samada toddobaad markaasuu ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala addoonkayga kitaabkiisa ku qora cilliyiin kitaabka la yidhahdo sijilliga cilliyiin la yidhaahdo ku qora ee aada iyo aada u sarreeya oo dadka mu'miniinta acmaashooda lagu qoro marka dhulkana u celiya iyada ayaan ka abuuray iyada ayaana ku celinayaa oo markuu dhinta lagu aasayaa iyada ayaana maalinta qiyaamaha ka soo saarayaaye markaasaa ruuxdii dhulka lagu soo celinayaa oo weliba jasadkeedii ayaa lagu celinayaa waxaa u imaanaya markaa laba malag oo soo fadhiisinaya waa qabrigiisi dhexdiisa annagu arki mayno intaan aasnay baan isaga soo tagnay laakiin laba malag baa u imaanaysa oo munkar iyo nakiir la yidhaahdo markaasay soo fadhiisinayaan markaasay leeyihiin rabbigaa waayo man rabbuka markaasuu leeyahay rabbiy allaah rabbigay waa allaah ilaahay wey rabbigay markaasay leeyihiin diintaadu maxay tahay markaasuu leeyahay diin alislaam diintayda waa diinta islaamka markaasay leeyihiin ninkan la idiin soo diray muxuu yahay markaasuu leeyahay huwa rasuulullah waa rasuulka ilaahay rasuulka ayaa wax laga weydiinayaa oo waa maxay baa la leeyahay ninkan la idiin soo diray markaasuu leeyahay waa rasuulka ilaahay markaasay leeyihiin cilmigaagu muxuu yahay markaasuu leeyahay kitaabka ilaahay ayaan akriyey waana rumeeyey markaasaa xagga samada dhawaaq ka yeeraya an sadaqa cabdii addoonkayga run buu sheegay ee jannada uga firaasha yacni qabrigiisa isagoo jooga firaashka jannada ugu firaasha weeye jannada dharka lagu xidhana maaragtay ka marasheeya una fura albaab xagga jannada ah marka qabrigiisuu ku jirayaa isaga oo janno raaxadeed haysta firaashkiisa uu yahay janno jannada laga keenay sidaasoo kale albaab jannada xaggeeda ayaa loo furaya naxariista ayaa soo gaaraysa sidaasoo kale dharka uu xiran yahay waa dhar jannada looga keenay marka halkaa ayuu wuxuu ka helayaa carabta iyo udeyga jannada qabrigana waa loo waasicinayaa in la eg ishiisa intay wax ka aragto ayaa qabriga loo ballaarinayaa waxaa u imaanaya markaas nin qurux badan oo dharkiisa uu aada iyo aada u quruxsan yahay aada iyo aadna u udgaya oo soo carfaya markaasuu leeyahay abshir bialadii yasuruka ku bishaarayso wax ku farax geliya kani waa maalintaadii lagu yaboohi jiray maanta waa maalintii lagu ballan qaado lagu yaboohi jiray wax ku farax geliya ku bishaarayso mayidkii ayaa markaa wuxuu leeyahay adigu maxaad ahayd wejigaaga wuxuu u egyahay weji khayr la yimide adigu yaa tahay markaasuu leeyahay waxaan ahay camalkaagii wanaagsanaa markaasuu leeyahay rabbi aqimi isaaca rabbi aqimi isaaca ilaahayow qiyaamaha oog ilaahayow adduunyada duub wey xataa arjica ilaa ahlii wa maali si aan ahalkaygii iyo maalkayga ugu laabto macnaha si aan janno u galo ilaahayow adduunyada duub maxaa yeelay jannada toos looma gelayo ilaa adduunyada la duubo laakiin qofka mu'minkaana naxariista jannada ayuu helayaa qofka kaafirkaana cadaabkii naarta ayuu qabrigiisa ku helayaa marka markuu arko bishaaradaa markii u timaado qofka mu'minka wuxuu jeclaysanayaa in adduunyada hore laga duubo si uu jannadii hore ugu galo taasi waxa weeye qofka mu'minka xaaladiisaha laakiin qofkii kale xaaladiisu waa sidee nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam addoonka kaafirka ah markuu adduunye ka go-ayo aakhirana uu qaabilayo oo ay nafta ka dhacdo waxaa ku soo degaa malaa'ig ayaa xagga samada uga soo degta malaa'igtaasoo wejigooda uu madow yahay sidana dhar madow maro madow ayay sidaan markaase waxay ka fadhiisanayaan meel isha intay wax ka aragta ah markaasaa waxaa u imaanaya malakulmowt oo fadhiisanaya madaxiisa agtiisa markaasuu leeyahay ayatuha annafsu alkhabiisa ukhrujii ilaa sakhat illaahi waqadab naftaan xumay soo bax u soo bax caro ilaahay marka saa uu yidhaahdo ayay nafti waxay ku kala cararaysaa jasadkii qofkii badankiisibay ku kala yaacaysaa markaasu wuxuu ayuu ka soo jiidayaa malakumowd ayaa nafti kasoo jiidaya markay badanki ku kala yaacdo ayuu kasoo jiidayaa markuu soo saaro si qallabsan ayuu usoo jiidayaa markaasuu qaadayaa marka waxaan gacmihiisa u daynaynin illi wiktigeed in la eg labadii malag laba malag oo xaggaa fadhiday oo malaa'ikatul cadaab la yidhaahdo ayaan in yar gacmihiisa u daynaynin naftii oo farihiisa ka bixinaysa markaasay maradii madoobay ee foosha xumayd ay ku duubaayeen oy dhex gelinayaan oo ay sideen markaas ayaa waxaa ka soo baxaya qurun aada moodid qurunka baktiga kan ugu qurunka badan marka xagga samada ayay la aadayaan mar allaala markii koox malaa'igta ka mida ay la sii maraanna malaa'igtaas ayaa waxay tidhaahdaa ruuxdaani xunin maxay ahayd markaasay ugu jawaabaan waa hebel hebel magacyadii adduunyada loogu yaqaanay kan ugu xun ayayna ugu yeedhaan ama ay ku magacaabaan ilaa ay ka gaaraan samada dhulka soo xigta markaasay dalbayaan in loo furo laakiin looma furi doono nabigu wuxuu akhriyay calayhi asalaatu wasalaam qowlahu tacaala laa tufattaxu lahum abwaabu asamaa samada albaabadeeda looma furo dadka xunxun arwaaxdooda wey markaasuu ilaahay leeyahy subxaanahu wa tacaala kitaabkiisa ku qora sijiin kitaabka la yidhaahdo oo fil ardi sufla dhulka dhulka ugu hooseeya kitaabka yaallo sijiin la yidhaahdo oo acmaasha gaalada lagu qoro ku qora markaa ruuxdiisa ayaa halkaas lagu soo tuurayaa waa lasoo tuurayaa ruuxdiisa markaasuu nabiga akhriyey waman yushrik billaahi fakaannamaa khara min alsamaa'i fatakhtasuhu طayru aw tahwii bihi الriixu fii makaanin saxiiq qofkii ilaahay u shariig yeela waxaad moodaa inuu samada ka soo dhacay wuxuu la mid yahay ruux samada ka soo dhacay oo kale oo intuu soo lalmanayay ay shimbir daftay ama dabayl ay ku tuurtay meel fog markaa ruuxdiisa ayaa badankiisa lagu celinayaa labadii malage munkar iyo nakiiraha ayaa u imaanaya markaasay soo fadhiisinayaan markaasay leeyihiin rabbigaa waayo markaasuu leeyahay haa haa laa adrii ma ogi haa haa laa adriyuu leeyahay war umahaayo markaasay waxay leeyihin diintaadu maxay tahay markaasuu leeyahay haa haa laa adrii ma ogi markaasay leeyihiin maa haada arajulu aladii bucisa fiikum ninkan la idinsoo diray muxuu yahay waa nabiga calayhi asalaatu wasalaam markaasuu leeyahay haa haa laa adri war uma hayo marka xagga samada ayaa laga dhawaaqaya addoonkeyga xaqa ayuu beeniyey ee uga firaasha xagga naarta firaash uga keena naartana dhar uga keena sidaasoo kale albaab xagga naartaa u fura marka waxaa u imaanaya qabrigiisa ugu imaanaya naarta kulaylkeedii qabrigana waa lagu ciriirinayaa ilaa feerihiisa ay isdhaafaan nab ayuu dhe labada dhinac isaga soo leeyahay ilaa feerahiisa lafaha feeraha ay isdhaafaan marka waxaa u imaanaya nin aad iyo aad u foolxun oo dharkiisa uu aad iyo aad u xun yahay aadna u qurun badan markaasuu leeyahay ku bishaarayso wax ku xumeeyo ama ku dhiba ku bishaarayso maanta waa maalintii lagu yaboohi jiray waa maalinta aada inkiri jirtay weeye in laysla xisaabtamayo ma jirto aad dhihi jirtay xisaabtan dambe iyo cadaab iyo janno iyo waxaa ma jiraan aad dhihi jirta waa maalintii lagu yaboohi jiray oo lagu dhihi jiray maalintaa u tabaabushayso adigana aad diidi jirtay markaasuu leeyahay adigu yaa tahay wejigaaga weji khayr wada umada eke eh markaasuu leeyahay anugu waxaanaya camalkaaga xumaa markaasuu leeyahay rabbi laa tuqim isaaca ilaahayu qiyaamada ha oogin ilaahayu adduunyada ha duubin maxaa yeele wuxuu ogyahay adduunyada haddii la duubo inuu jahannamo hore ka gelayo haddii aan la duubinna faa'iido ma haysto oo jahannamo ayaa meeshiisa ugu imaanaysa albaabna waa looga furay waana laga marasheeyo oo jahannamo dhar laga keenay baa loo xiray sidaasoo kale waxaa looga firaashay xagga jahanamo ciyaadan billaah xadiidkan waa xadiid aada iyo aada u cabsi badan qofka muslimkaana ku bixinaya inuu kun goor iyo ka badan fikiro si uu camalkiisa ku hagaaji lahay maalintaa jawaabteedana uu u diyaari lahaa tawfiiqda ilaahay hana waafajiyo wallaahu xasbunaa wa nicma alwakiil walaa xawla walaa quwata ilaa billaah tirmidi wuxuu abuu hureyre ka wariyey nabiga inuu yidhi sala allahu calayhi wasalam maa min axadin yamuutu ilaa nadib qof dhinta ma jiro ilaa hadduu jiro waa qoomamaya qof kastoo dhintay waa shallaaya markaasay waxay yidhaahdeen wamaa nadaamatuhu yaa rasuula allah shallaytadiisu maxay tahay markaasuu yidhi in kaana muxsinan nadima an laa yakuuna isdaad hadduu yahay qof wanaag sameeye oo mu'min ahay oo saalix ahaa wuxuu ka qoomamaynayaa inuusan kororsanin oo intaa in ka badan uusan samaynin camal wanaagsan ah wa in kaana musii'an nadima an laa yakuuna nazac haddii uu musii yahay qof camal xun sameeyeyna wuxuu ka qoomamaynayaa inuusan xumaantaa ka tegin haddaba qofkii maskiinka ahaa ee insaanka ahaa markay nafta ka dhacday ee laba qaybood oo u qaybsamay badan iyo ruux ruuxi xagga sare ayaa loo qaaday haddii qof mu'mina uu ahaana sare ayaa loo sii qaadayaa oo iyadoo ilaahay ka raali yahay ayaa lagu soo celinayaa qofkii badankiisii haddii kalena samada adduunyada ee nasoo xigta looma furi doono oo dibaa loogu soo celin doonaa qofkii isaga ahaa badankii soo harayna qabrigii ayaa loo qaaday oo dadkii dadka ugu dhowaa ayaa iska fogeeyey halkaa ayay isugu tegayaan badankii iyo ruuxdii oo xagga samada laga soo celiyey haddaba qabriga waxaa weeye marxalad u dhaxaysa adduunye iyo aakhiro aakhire ma joogo oo janno iyo naar midna ma joogo adduunyana ma joogo waa caalam la yidhaahdo caalamulbarzakh ama caalamkii kala goynayay adduunyada iyo aakhirada hase yeeshee qofka wuxuu aakhiro uu ku heli lahaa qabriga ayuu ku haystaa hadduu yahay ruux ilaahay adeecay sharciga ilaahay u hoggaansamay sidaana ilaahay uu ku dilay wuxuu noqonayaa qof raaxadii jannada ku haysta qabrigiisa haddii u ahaa qof ilaahay caafiyey naftiisa iyo hawadiisa iska raacay aan u aaba yeelin sharciga ilaahay isagana qabrigiisa ayuu ku haystaa wuxuu uu ka heli lahaa jahannama marka taa macnaheeda waxaa weeye qabriga cadaab ayaa jira ilaahay hanaga badbaadiye axaadiis badanna way ku soo aroortay saxiixu muslimka waxaa ku sugan imaamu axmedna uu wariyey isagana oo laga warinayo umulmu'miniina umu salama intuusan nabiga guursanin calayhi salaatu wasalaam ninkii ka dhintay ayay ka warramaysaa waxay tihi lamaa maata abuu salama abuu salama markuu dhintay nabigu wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam allaahumma afsix lahu fii qabrihi wanawir lahu fiih ilaahay u qabrigiisa u waasici una iftiimi taa macnaheeda waxaa weeye qabriga ciriirina wuu leeyahay mugdina waa uu leeyahay iyo gudcur markaa sidaa daraaddeed ayuu nabiga uga baryey abuu salama inuu ilaahay u waasiciyo qabrigiisa una iftiimiyo sidaasoo kale waxaa ku sugan saxiixa muslimka abuu hurayrana laga wariyey inuu nabigu yihi calayhi asalaatu wassalaam ina haadihi alqubuura mamluu'atun calaa ahliha dulma wa ina allaha yunawiruhaa bisalaatii calayhim qubuurtan waxay la buuxdaa mugdi ahalkeeda gudcur ayay ku haysaa weeye ilaahayna waa uu u iftiiminayaa ducada aan u ducaynaya sababteed ayuu ilaahay ugu iftiiminayaa qubuurtooda waxaa kaloo saxiixulbukhaariga ku sugan abuu hurayrana laga wariyey nabiga calayhi asalaatu wasalaam inuu ku ducaysa jiray allaahumma innii acuudu bika min cadaabi alqabr ilaahay waxaan kaa magangelayaa qabriga cadaabkiisa taa macnaheeda waxaa weeye qabriga cadaab ayaa jira ilaahay hanaga badbaadiye waxaa kaloo bukhaariyo muslim ku sugan caaishana laga wariyey nabiga inuu yihi calayhi asalaatu wassalaam ina ahla alqubuuri yucadabuuna fii qubuurihim cadaaban tasmacuhu lbahaa'im dadka qubuuraha ku jira waxaa lagu cadaabayaa qubuurtooda dhexdeeda cadaab ay maqlayso bahaa-imta xayawaanaadka ay maqlayaan ayaa la cadaabayaa xadiid kale oo saxiixu muslimka ku sugan ibnu abi shaybana uu musanafkiisa ku wariyey zayd ibnu thaabit wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid a annaga oo nabiga la joogna riidaan bani najaar qolo la yidhaahdo ay leeyihiin annagoo joogna nabigana uu saaran yahay baqal isaga uu leeyahay ayaa baqashii la booday nabiga calayhi salaatu wasalaam ilaa ay ku sigatay inay tuurto ama ay xoorto marka haddaan xagga fiirinayba waxaan aragnay buu yidhi qubuur lixa ama shana ama afara ayaa meesha ka muuqata marka nabiga wuxuu yidhi buu yidhi calayhi asalaatu wasalaam man yacrifu asxaaba haadihi alaqbur yaa yaqaana ama garanaya dadka ku aasan qubuurtan ninbaa wuxuu yidhi buu yidhi anigaa garanaya markaasuu yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam goormay dhinteen kuwan markaasuu yidhi waxay dhinteen shirki bay ku dhinteen iyagoo gaalo ah bay dhinteen markaasuu yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam ina haadihi alummata tubtalaa fii qubuuriha ummaddan waxaa lagu ibtalaynayaa ama lagu imtixaamayaa ama lagu ciqaabayaa qubuurteeda dhexdeeda wuxuu ku jeedaa ummaddiisa nabiga calayhi asalaatu wasalaam maxaa yeele waxaa ummaddiisa ah maalintii ilaahay uu soo saaray ilaa qiyaamaha ka dhaco bani aadamka ku nool oo dhan ee shardi ma aha kuwa isaga rumeeyey inay yihiin markaasuu yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam falowlaa an laa tadaafanuu ladacawtu allaha an yusmicakum min cadaabi alqabri aladii asmac haddii aanan ka baqaynin inaad is-aati weysaan waxaan ilaahay ka baryi lahaa inuu idin maqashiiyo cadaabulqabriga aniga aan maqlayo ee waxaan ka baqayaa inaad is-aati weysaan ood isduugi weysaan weeye maxaa yeelay dadku hadday waxaa maqlaan cadaabka meesha ka dhacaya way qaracmi lahaayeen wax meesha tagee is-aasa ama qubuuraha tagaba lama arki lahayn sidaasoo kale xadiid bukhaariga muslim iyo keyrkoodba ay wariyeen can anas laga wariyey anas ibni maalik radia allahu canhu wuxuu yidhi nabigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina alcabda idaa wudica fii qabrihi watawallaa canhu asxaabuhu inahu layasmacu qarca nicaalihim qofka bani aadamka markii qabrigiisa la dhigo ee asxaabtiisa aaseen ay ka tagaan ka laabtaan wuxuu maqlayaa kabahooda shanqartooda marka wuxuu yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam ya'tiihi malakaan laba malag ayaa u imaanaya markaasay fadhiisinayaan markaasay leeyihiin maa kunta taquulu fii hada arajul ninkan maxaad ka dhihi jirteen yacni ninka nabiga wey calayhi asalaatu wasalaam mowqifka aad ka istaagteen muxuu ahaa markaa wuxuu yidhi qofka mu'minkaa wuxuu leeyahay ashhadu annahu cabdullaahi wa rasuuluh waxaan qirayaa inuu yahay addoonkii ilaahay iyo rasuulkiisa markaasaa lagu leeyahay kursigaas naarta dhexdeeda afiiri ilaahay wuxuu kuugu bedelay kursi kale oo xagga jannada ah meel uu naarta ku lahaa oo laga bedelay ayaa la tusayaa oo laleeyahay kursigaasuu ilaahay kuugu bedelay jannada dhexdeeda ah markaasuu yidhi nabiga calayhi asalaatu wasalaam fa yaraahumaa jamiican labadii kursi ayuu arkayaa kii uu naarta ku lahaa iyo kii jannada uu ku lahaa iyadoo weliba loogu bishaaraynayo inuu ka badbaaday kursiga naarta dhexdeeda ah ilaahayna uu ugu bedelay kursiga jannada dhexdeeda ah bukhaari iyo ibnu abi shaybe waxay ka wariyeen asmaa binti abi bakr radia allahu canha inay tiri waxaan maqlay rasuulka ilaahay oo leh sala allahu calayhi wasalam innahu qad uuxiya ilaya anakum tuftanuuna fi lqubuur waxaa la ii waxyooday in laydinku fitnaynayo ama laydinku imtixaamayo qubuurtiina dhexdeeda fa yuqaalu maa cilmukum bi hada arajul oo laydin su-aali doono ninkan maxaad ka garanaysaan fa ama almu'minu aw ilmuuqinu qofka mu'minkaa ama qofka yaqiiniyey nabigu inuu xaq la yimid wuxuu dhihi doonaa huwa muxamadun rasuulu ullah waa muxamed oo ah rasuulka ilaahay sala allahu calayhi wasalam ja'anaa bilbayinaati waalhudaa cujooyin iyo aayado cadcad ayuu noola yimid iyo hanuun fa ajabnaa waattabacnaa waana ajiibnay waana aan raacnay markaasa waxaa lagu leeyahay qad calimnaa an kunta la mu'mina waa horaan u ogaanay inaad ahayd qof mu'mina nam saalixan adiga oo ah qof saalixa hurud oo seexo raaxayso wey wa ama almunaafiqu qofka munaafiqa aw almurtaaqu ama qofka shakisa nabiga inuu xaq la yimid wuxuu leeyahay maa adrii war umahayo ninkaan haddii wax iga weydiiseen waxa uu yahay samictu nnaasa yaquuluuna shay-an faqultuhu dadka oo wax lehbaan maqlay markaasaan aniguna iska idhi macnaha waxaa weeye qofka isagoo islaam sheeganaya aan waxba ka ogeyn diintiisa inuu bartana aan diyaar u ahayn inuu ku camal falana aan diyaar u ahayn ee iska sheegta un islaamka magac keliya ah dadka ayaan maqlay iyagoo wax sheegaya markaasaan aniguna isaga dayday buu leeyahay laakiin waxba kama garanayo waa xadiid aada iyo aada u khatar ah waxaa loo baahan yahay qofka muuminka inuu barto diintiisa ilaahiisa waa inuu barto rasuulkiisa waa inuu bartaa kitaabkiisa waa inuu bartaa si uu u ogaado waxa lagu imtixaamaya maalinta qiyaamaha ilaahay qofkuu ku toosiyey jawaabta toosan ayaana waafaqaysa si kaste uu u yaqaano adduunyada intuu joogo taa macnaheeda maaha inuu hadhow ka jawaabi karayo waxaa weeye qofka khaatimadiisa iyo camalkiisa ayaa xukumaya hadduu camalkiisa wanaagsan yahay iyo khaatimadiisana jawaabta toosan ayaa la waafajiyaa haddii kalena jawaabta ayuu ka habaabaa ama uu ka lumaa imaamu axmed iyo bayhaqi waxay sanad saxiixa ku wariyeen iyagoo caaisho ka warinaya radia allahu canha inay tihi waxaa ii timid naag yahuudiyada oo albaabkeeda soo istaagtay iyadoo codsanaysa in la quudiyo waxay cunto la siiyo markaa waxay tihi bay tihi iquudiya ilaahay ha idinka badbaadiya dajaal iyo cadaabka qabriga labadaba fitnada ay leeyihiin marka kama zuulin bay tihi inaan xabisayo waan sii daahdaahiyey bay tihi ilaa uu nabiga yimid calayhi asalaatu wasalaam markaasaan idhi bay tihi rasuulka ilaahayow maxay leedahay naagtan yahuudiyadda ah marka wuxuu yidhi bay tihi maxay leedahay waxaan idhi bay tihi waxay leedahay ilaahay ha idinka badbaadiyo fitnada dajaalka iyo fitnada cadaabulqabriga ama qabriga cadaabkiisa caaisha waxay tihi nabiga calayhi salaatu wasalaam gacmihiisa ayuu sara u qaaday isagoo ilaahay ka magangelaya fitnada dajaalka iyo fitnada cadaabka qabriga markaasuu kadib wuxuu yidhi amaa fitnatu dajaal dajaal fitnadiisa fa innahu lam yakun nabiyun ilaa waqad xadara ummatah nabi kastaaba wuxuu uga digay ummaddiisa dajaal ayuu uga digay aniguna waan idinkaga digi doonaa buu yidhi in kasii badan intay ambiyada hore ka digeen wuxuu yidhi il ayuu goof ka yahay ama uu gorof ka yahay oo waa ilay ilaahayse il gorof ka maaha subxaanahu wa tacaala macnaha waxaa weeye dajaal wuxuu sheeganayaa inuu ilaah yahay marka nabiga calayhi salaatu wasalaam si uu ummaddiisa u baro dajaal inuu beenaalo yahay uusan ilaahay xaqa ahayn wuxuu yidhi dajaal il gorofa ayuu leeyahay ilaahayse il ma la-a subxaanahu wa tacaala waana ka nasahan yahay nuqsaantaas maktuubun bayna caynayhi kaafir yaqra'uhu kullu mu'min labadiisa indhood dhexdoodana waxaa ku qoran uu yidhi kaafir ayaa ugu qoran qof kastoo mu'minana wuu akrin karayaa calaamadaa wejiga uga qoran fa amaa fitnatu lqabri buu yidhi haddaan idinkaga warramo qabriga fitnadiisa fa bii tuftanuuna aniga ayaa wax layga kiin weydiinayaa aniga ayaa laydinku kiin fitnaynayaa aniga ayaa laydinku imtixaamayaa wa cannii tus'aluuna aniga ayaa wax laydinka su-aalayaa xaggayga ayaa wax laydinka su-aali doonaa faidaa kaana arajulu saalixu ujlisa fii qabrihi hayra fazic qofka hadduu yahay qof saalixa oo mu'mina qabrigiisa ayaa la dhex fadhiisiiyaa isagoon argagax iyo walbahaar iyo midna lahayn markaasaa waxaa lagu leeyahay maxaad ku sugnayd markaasuu leeyahay islaamka ayaan ku sugnaa diinta islaamka ayaan haystay markaasaa lagu leeyahay ninkan idinku dhex jiray oo dhexdiina joogay bal ka waran muxuu yahay markaasuu leeyahay waa muxamadun rasuulullah waa nabi moxamed oo ah rasuulkii ilaahay ja'anaa bilbayinaati min cindi illaah xujooyin cadcad oo caddaynaya inuu rasuul xaq yahay xaqa alla laga soo diray uu yahay ayuu noola yimid fasadaqnaahu annaguna waan rumaynay marka waxaa loo furayaa meel baa loo daloolinayaa xagga naarta ah markaasaa la leeyahay fiiri naarta bal eeg naartii oo isburburinayso qaarkeed qaarka kale uu jijibinayo ayaa la tusayaa markaasaa lagu leeyahay undur ilaa maa waqaaka allah waxa ilaahay uu kaa badbaadiyey bal u fiirso markaasaa haddana waxaa loo furayaa xagga jannada meel looga furaya markaasaa laleeyahay fiiri nicmooyinka iyo khayraadka ilaahay uu dhigay jannada dhexdeeda markaasaa lagu leeyahay saldhigaaga ama kursigaagii waa meeshaa markaasaa waxaa lagu leeyahay cala alyaqiini kunta yaqiin ayaad ku sugnayd xaqa shaki kama adan qabin wa calayhi midta xaqa ayaadna ku dhimatay oo adigoon ka leexleexan ayay nafta kaa baxday wacalayhi subcatu in shaa allah xaqaas ayaana lagugu soo saarayaa maalinta qiyaamaha oo waa aada nabad gashay wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam ninka hadduu yahay nin xun ruux macaasidiisa iyo dunuubteeda ay badneed hadduu yahay qabrigiisa ayaa la dhex fadhiisiyaa isagoo argagaxsan oo rucbi iyo argagax iyo walbahaar ku jiro markaasaa lagu leeyahay maxaad ku sugnayd markaasuu leeyahay war uma hayo markaasaa lagu leeyahay ninkan idinku dhex jiray bal ka waran xaaladiisa markaasuu leeyahay waxaan maqlay dadka oo wax leh markaasaan aniguna iska idhi ee waxaan ka warhaya malaha dadka waxay yidhaahdeen baan ku celcelinayey markaasaa waxaa loo furayaa meel ayaa loo daloolinayaa xagga jannada ah markaasaa la leeyahay bal fiiri nicmooyinka ilaahay uu halkaa dhigay markaasaa lagu leeyahay fiiri waxa ilaahay uu kaa leexiyey meesha ayaa tegi lahayd laakiin waa lagaa leexiyey wy markaasaa waxaa loo furayaa xagga naarta yaa meel looga daloolinayaa markaasaa laleeyahay fiiri iyadoo isburinaysa ayuu fiirinayaa qaarkeed qaarka kale uu jijibinayo markaasuu ayaa lagu leeyahay meeshaas weeye saldhigaaga iyo kursigaaga shaki ayaad ku sugnayd shakigaas ayaadna ku dhimatay aada xaqa shaki ka qabtid oodan ku kalsoonayn xaqa aada shaki ka qabtid ayaana lagugu soo bixinayaa maalinta qiyaamaha markaas ayaa la cadaabayaa cadaab loo bilaabayaa haddaba qabriga cadaabkiisa ilaahay hanaga badbaadiya maxaa u sababa waxaanu shaki ku jirin macaasida iyo dunuubta tirada badan inay sabab u tahay hase yeeshee axaadiid ayaa ku soo aroortay waxyaaba dunuubta ka mida ee keeni karaya ama keenayba in qabriga lagu cadaabo qofkiisa xadiis bukhaari iyo muslim ay warinayaan cabdullaahi ibnu cabbaasna laga warinayo wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam ayaa wuxuu soo maray laba qabri markaasuu yidhi innahumaa la yucadabaani wamaa yucadabaani fii kabiir labadoodaba waa la cadaabayaa hadda laguna cadaabi maayo wax weyn wax markii la fiiriyo iyaga wax sahlan la ahaa oon la sii weynayn ayaa u keenay in qabriga lagu cadaabo amaa axaduhumaa fa kaana laa yastanzihu min albowl midkood wuxuu ahaa midaan kaadida iska ilaalinin kaadida iskama ilaali jirin ama iskama hubi jirin wa ama alaakharu fa kaana yamshi binnamiima ka kalena ceebtiisu waxay ahayd dadka ayuu isku diri jiray oo dadka isku diristooda ayuu u soco jiray ka shaqay jiray marka xadiidka waxaa ka cad kaadidoon layska ilaalinin oo nijaasadaas oo aan layska hubin layska ilaalinin ama dharkaada ha ahaato ama qofka laftiisa markuu kaadiyo inuu iska zuuliyo iska habeeyo ha ahaato kaadidoon layska hubinin in ay tahay waxyaa ay ka mid tahay waxyaabaha cadaabulqabriga keena sidaasoo kale dadkoo la isku dirdiro waxay ka mid tahay iyadana asbaabta keenta cadaabulqabriga dadka isku diristooda wax sahlan ma aha dadkuna way fududaysteen oo fitna in laga shaqeeya dadka fooda laysu geliyo dad badan ayaa ka hela oo jecel laakiin ma oga waxa sugaya iyo khaatumo xumida laga yaabo inuu halkaa kala kulmo hadduusan ilaahay uga tooba keenin marka nabiga calayhi salaatu wasalaam markuu sidaa yidhi wuxuu soo qaaday jariide ama geedka timirta laantiisa ayuu soo qabtay markaasuu kala dhambalay laba qaybood buu u qaybiyey markaasuu ku dul tallaalay labadii qabri markaasa waxay yidhaahdeen rasuulka ilaahayow lima facalta haada maxaad sidan u yeeshay oo aada jariidada ama laanta timirta ugu tallaashay markaasuu yidhi waxaa la arkaa in cadaabka laga fududeeyo intay qoyan yihiin laamahaas meeshan xadiidkan waa meelaha loo cuskado in qubuurta dusheeda geed lagu dul tallaalo xikmadda ku jirta in cadaabka looga fududeeyo geedka isagaana ilaahay baa og laakiin culimmadu waxay yidhaahdeen sababtu waxay tahay shay kasta ee qoyan ilaahay ayuu u tasbiixsadaa marka tasbiixda geedka uu tasbiixsanayo ilaahay u tasbiixsanayo ayaa keenaysa in cadaabkii laga fududeeyo ilaahay ayaa ku cilmi lataa in shay kasta uu tasbiixsado la yskuma hayo waatan ilaahay uu yidhi wain min shayin ilaa yusabixu bixamdih walaakin laa tafqahuuna tasbiixahum shay kastaba ilaahay ayuu u tasbiixsadaa subxaana allah ayuu leeyahay shay kastaba laakiin ma garanaysaan tasbiixdooda bukhaari iyo abusheekhna waxay ibnu mascuud ka wariyeen ibnu mascuud wuxuu yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi waxaa la amray addoon addoomaha ilaahay ka mid a in la garaaco qabrigiisa ama lagu dhusto boqol jaydal marka ilaahay ayuu baryey ilaa laga fududeeyey oo laga dhigay hal jaydal oo keliya halkii jaydal ayaa lagu dhuftay marka qabrigiisii ayaa dab la buuxsamay oo naar miiro noqday mar allaala markii jaydalka uu ka kor noqday ayuu soo miirka soo helay markaasuu yidhi maxaad igu garaacdeen ood shaabugaan iigu dhufateen markaasay yidhaahdeen innaka sallayta salaatan bikayri lquhuur adigoon daahir ahayn ayaad salaad tukatay wamararta calaa madluumin falam tansurhu ruux laga gar daran yahayna waad soo dul martay umana aadan gargaarin oo uma aadan hiilin marka xadiidkan waxaan ka qaadanaynaa salaada oo tahaaro la-aan la tukado ama tahaaro la-aantu inay cadaabulqabri keento xadiidkii hore noo soo hormara ayayna xoojinaysaa qofkii aan kaadida iska hubin waxaase kusoo kordhay xadiidka kan arrin kale oo ah haddaad soo martid ama aada aragtid qof laga gar daran yahay oo aada caawin kartid ama aada u hiili kartid garab istaagi kartid haddaadan garab istaagin iyadana waxaa laga baqaa in cadaabulqabrigaa uu yimaado ilaahay ha naga badbaadiye marka macnihii oo kooban waxaa weeye macaasida oo idil waa looga yaabaa inay keento cadaabalqabri laakiin qofka muslimkaa waxaa loo baahan yahay inuu isu badnaado inuu sharciga ilaahay ku dhaqdo uu ku dadaalo ilaahayna uu weydiistaa subxaanahu watacaala caafiyadiisa iyo dembi dhaafkiisa towbadana uu badiyaa mar walba uu ilaahay uga towba keenaa dunuubtiisa sidaasoo kale waa inuu badiyo qur-aanka akriskiisa maxaa yeelay riwaayado ayaa ku soo arooray qofkii suuratu tabaarak akriya inuu ka badbaado qabriga cadaabkiisa guud ahaan qur-aanka akriskiisa aad iyo aad buu u fadli badan yahay waa kalaamuraxmaan qofka ilaahay kalaamkiisa ku baryana waxa uu ka magan galaana wuu ka magan geliyaa wuxuu weydiistana waa uu siiyaa taa marka qofka mu'minka waa inuu u baraarugsanaado inuu ilaahay ku baryo qur-aankiisa mar walbana uu akriyo carabkiisana uu qur-aanka ka qoynaado riwaayada ayaa ku soo arooray dadka qaarkood inay ka badbaadaan oo aan qabriga lagu cadaabin dadkaas waxaa ka mid ah qofka jihaadka fii sabiilillaahi ku dhinta iyo qofka muraabidka ee dowladda islaamka xuduudke xuduuddeeda taagan ama cadowga hor taagan saacad uu ku dhinto sidaasoo kale dadka daacunka u dhinta ama dadka caloosha u dhinta iyaguna waa laga badbaadiyaa baa la yidhi qabriga cadaabkiisa sidaasoo kale maalinta jumcaha qofkii dhinta iyo habeenkeeda in laga badbaadiyo ayaa riwaayado ku soo arooran axmed uu warinaya iyo tirmidi oo weliba waa xasan uu leeyahay xadiidka iyo bayhaqi sidaas oo kale allahu aclam sixada riwaayadahan qaarkood laakiin haddana waa riwaayado soo arooray oo kutubta kutubu sunan ku qoran waxaa kaloo soo arooray in qabriga uu la hadlayo qofka mayidka ah xadiid uu warinayo tirmidi oo uu leeyahay waa xasan uuna ka wariyay abi saciid alkhudri wuxuu yihi nabiga calayhi salaatu wasalaam asfiruu dikra haadimi ladaat badiya kan macaanyaalka gooya inaad xusuusan tihiin badiya xusuustiisa badiya fa innahu lam ya'ti cala alqabri yowmun ilaa takallama fiih maalin kastee soo mara qabriga waa uu hadlaa marka wuxuu leeyahay ana baytu lgurba waxaan ahay guriga cidlada wa ana baytu lwixda waxaan ahay guriga kelinimada wa ana baytu turaab waxaan ahay guriga ciida wa ana baytu duud waxaan ahay guriga tixiriga ama tirxiga faidaa dufina alcabdu lmu'min haddii la aaso addoonka mu'minka ah qaala lahu lqabru qabriga ayaa la hadloo ku yidhaahda marxaban wa ahlan soo dhowow aad buu u tarxiibiya u soo dhoweeyaa amaa in kunta la axabu man yamshii calaa dahrii ilay waxaad ahayd dadka igu dul socda oo dhankaan ugu jeclahay faidaa wallaytuka alyawma wasirta ilaya fasataraa sumcii bika mar haddaad maanta ii timid oo aniga aan kula wareegay waxa aan kugu sameeya waad arki doontaa fayatasicu lahu madda basarin markaasuu u waasac noqonayaa in la eg ishiisa meeshay wax ka aragto wayuftaxu lahu baabun ila aljanna albaab xagga jannadana waa loo furayaa waidaa dufina alcabdu alfaajir addoonka faajirka aw ilkaafiru ama ruuxa gaalkaa markii la aasana qaala lahu lqabru qabrigiisa ayaa ku yidhaahda laa marxaban walaa ahlan soo dhowayn kuuma sugnaanin meeshaani wax soo dhowayna kuuma yaallo amaa in kunta la abqadu man yamshii calaa dahri ilaya waxaad ahayd dadka igu dul socda kaan ugu nabcahay faidaa wallaytuka alyawma wasirta ilaya fasataraa suncii bika mar haddii aan maanta kula wareegay waxa aan kugu sameeyo waad arki doontaa fayalta'imu calayhi xataa yaltaqiya watakhtalifa ablaacuh marka ayaa labadii dhinace qabrigaa isu imaanaya ilaa ay isu tagaan markaasay feerahiisa isdhaafayaan marka axaadiista waxay caddaynaysaa qofka hadduu dhinto in ruuxiisa lagu soo celinayo laakiin noloshaas uu nool yahay iyo ruuxa lagu soo celinayo mid aan anagu garanayna ma aha oo haddii aan qabrigii qodno waxaa laga yaabaa qofkii oo mayid oo iska yaalla ayaan arkaynaa waa nolol kale oo ilaahay uu ogyahay waxaan ogsoonahay in qofka markuu hurdo la yidhaahdo waa dhintay allahu yatawafa alanfusa xiina mawtiha waalatii lam tamut fii manaamiha wayumsiku alatii qadaa calayha almowta wayursilu alukhraa ilaa ajalin musamma ilaahay ayaa dilaya nafyaasha ama oofsanaya markay hurdo iyo markii ay dhimanayso intaba marka hurdada waxay noqotay oofsasho ama nafti oo la qaadayo waana run nafti iyo badankii waxaa weeyaan sidii xiriirkii hore ay lahaayeen xiriir ka duwan ayay leeyihiin inkastoo qofkii uu weli nool yahay naftana meel ay aadayso allaha khaaliqa ayaa ku cilmila qofka intuu hurdayo sidaa aawadeed qofka waa kan arka riyooyin iyo waxyaaba cajaa'ib badan ayuu arkayaa oo aan macquul ahayn isagoo soo jeeda uusan arki karaynin marka nolosha uu nool yahay meydka waa miduu ilaahay garanayo waa mid ixsaas iyo dareen iyo xanuun iyo raaxo intaba uu la dareemayo laakiin nolol caadiya ee qofka uu u baahan yahay raashin iyo waxa uu cuno ma aha badanka iyo ruuxa qofka dhintay waxaa ka dhexeeya calaaqo gaaro oo aanan garan karaynin cilmi ilaahay u gaara waayo subxaanahu wa tacaala macluumaadka aan ka haynana aada iyo aad bay u yaryihiin shardina ma aha ruuxda inay mar walba bedhanka ku dhex jirto ruuxda xagga sare ayaa loo qaadaya sida axaadiis ay caddaynayso sare ayay jirtaa hase yeeshee xiriir iyo calaaqa ayaa ka dhexeeya iyada iyo badankeeda haddii barwaaqo iyo raaxo uu ku jirana labadoodaba way wada dareemayaan haddii uu dhibaato ku jirana sidaasoo kale waay wada dareemayaan calaaqo gaara ayaana ka dhexaysa oo ilaahay uu ku cilmi leeyahay subxaanahu wa tacaala marka qofka wuxuu qabrigiisa u yahay rawdatun min riyaadi aljanna aw xufatun min xufari innaar ama beer beeraha jannada kamida ayuu u yahay oo halkaas ayuu ku raaxaysanaya ama cadaab godadka cadaabka god ka mida ayuu u noqonaya oo cadaabka ayuu ku jiraya ciyaadan billaah kadibna waxaa ka dambeeya markii adduunye duubka la gaaro oo dadka lasoo bixiyo qof waliba abaalkiisii ayaa halkaas si toosa looga abaalmarinaya ama janno ayuu tegayaa ama cadaab ayuu tegayaa qabriga ayaa gurigeyna ah dhammaantayn sidaan u dhannahay haddii uu yahay qofka qof ilaahay u hoggaansamay allaya rasuulkiisa rumeeyey sharcigiisana sharci ka dhigtay wuxuu alla ka reebay ka haray wuxuu farayna la yimid wixii qaladaada ka dhacayna ka qoomameeyey ilaahayna uga tawbo keenay cabsi oo ilaahay ka cabsanayo cadaabkiisa iyo raxmad uu rajaynayo raxmadiisana ku sugnay hadduu qof sidaas ahaa iyo hadduu ahaa qof hawadiisa diin ka dhigtay iyo naftiisa waxa ay jeceshahay ama gaalnimaha caddaysto oo inuu gaal yahay banaanka hasoo istaaji ha soo istaago gaalnimadiisa banaanka ha lasoo istaago ama ha qarsado gaalnimadiisa ee islaam dusha ha ka sheegto sida ay yihiin oo kale kuwa islaamka kasoo horjeeda islaamkana sheeganaya inuu dunida xukumana aan ogolayn oo in sharci laga dhigta aan ogolayn laakiin gaalada u doonanaya qawaaniintooda iyagoo aaminsan qawaaniinta gaalada inay tahay tan keliyahe waktiga munaasabka u ah diinta islaamkana aysan waktigan munaasab u ahayn qofka fikradaa iyadaa qaba magac bilaasha ayuu sheeganayaa laakiin islaamka shaqo kuma laha beri ayuuna ka yahay maxaa yeele islaamkan diintaan waaye islaamka diintiiba haddaadan aaminsanayn inay tahay diin xaqa ee lagu camal fali karo bani aadamka maslaxadooda adduunye iyo tooda aakhiro damaano qaadi karaysa rumaynta aada rumaysan tahay macnaheeda maxay tahay waa laa shay aan waxba ka jirin haddaba guriga qabriga loo yaqaano ee ciriiriga ah ee cidlada ah ee mugdiga ah qofkuu ilaahay u waasiciyo iftiin iyo wehelna uu ku siiyaa ma ogiye ayaa sidaan u dhannahayna wada sugaya cid inkiri kartaana ma jirto marka su-aasha isweydiinta le waxay tahay maxaan ugu talagalnay qabrigaa isaga ah maxaa tabaabusho ah oon u diyaarsanay in aan qabrigaa khatartiisa iyo cadaabkiisa kaga badbaadno ilaahay subxaanahu wa tacaala qofkuu badbaadiyo ayaa badbaadaya laakiin ilaahay wuxuu sameeyey asbaab shareeco ayuu soo dejiyey shareecadaasoo noo caddaynaysa qofka sida uu ku badbaadi karo marka qofkaan baadi goobin habka lagu badbaadi karayo oo ay shareecadayna ka hadlayso dabadeedna aan ku tallaabo qaadin intii uu dunidatan ka tegayo xaaladiisa khatar ayay ku sugan tahay waxaan u baahannahay inaan samayno muraajaca inaan nafsadayna dib ugu laabanno qof walba noloshiisa inuu kontaroolo ee uu u bandhigo shareecada islaamka iska shadkaxso ama iska soco waa la yeelaaha yeel waxna anfacayaa ma aha qofka muslimka ah oo allaya rasuulkiisa rumeeyey waxaa ku waajiba inuu barto diintiisa hadduusan diinta baran waxay noqonaysaa waxaad rabta iska samey waxay dadka samay jireenna samey sidaas ayaad ku badbaadaysaa ayuu moodayaa markaasuu biritu waaga ku baryi doonaa cilmiga sharciga ah oo ku saabsan qofka inuu barto ilaahiisa subxaanahu wa tacaala iyo kitaabkiisa iyo rasuulkiisa iyo muxuu ahay waxyaabaha la xiriira iimaanka in la rumeeyo waxyaabaha in la rumeeyo ay waajib tahay oo dhan barashadooda iyo waxyaabaha ilaahay uu nagu waajibiyey iyo waxyaabahu ilaahay naga reebay waxyaabaha barashadooda waxay ka mid yihiin wuxuu ka mid yahay cilmiga lagaba maarmaanka ah ee qof walba iskiisa ugu waajiba qof laga saamaxayo ama laga cabsinayaana ma jiro marka waxaa ku waajiba qof kastee muslina inuu baadigoobo arrintaa iyada ah inuu diintiisa barto diintu waxaad moodaa barashadeeda inay ceeb tahay qofkii diinta bartana waxaa la yidhi kaasi waa wadaad wadaaduna wadaadkuna macno gaara ayuu mujtamaca agtiisa ka yeeshay marka qofkii si uusan wadaad u noqon waa inuu diinta barashadeeda ka fogaado soo nasiib darro maaha qof waxaa loo abuurayba aan war u haynin inuu bartona waxa dunida tan loo keenay inuu barto na aan diyaar u ahayn ee weliba ceeb u arka inuu barto soo qofkii hadi ka luntay maaha ilaahay subxaanahu watacaala dunida tan nooguma abuurin inaan waxaan doonno iska samayno inaan daaro waaweyn ka dhisno iyo warshido waaweyn xagga sarena aan aadno ee ah xidigaha nolol ma jirtaa iyo maya la yidhaahdo ee carbado la sameeyo aanay shareecana xukumin waxaan doonno aan iska samayno ilaahay taa nooma abuurin ilaahay wuxuu noo abuuray u dunida tan noo keenay inaan isaga keligiis caabudno sideen u caabudaynaa isaga ayaana baray rasuul bani aadama oo na af garanaya oo na fahmaya ayuu noo soo diray kitaabna wuu noo soo dejiyey wuxuuna nagu waajibiyey inaan allaha waaxidkaa u caabudno sida ilaahay uu noo jideeyey shareecadaa sidayna farayso inaan alla u caabudno ayuu ilaahayna amray inaan alla keligaa caabudno ayuuna ilaahay noo abuuray qofka muuminkaa kuma habboona inuu la socdo dadka dadku way socdaani soco xaggay mareene mar xaggaad sidaasay yidhaahdeena adiguna sidii dheh waxaasay sameeyeena adiguna samay kuma habboona qofka muuminka waa qof ka darajo sarreeya dadka kale waa qof fahamsan waxa loo abuuray ee dunida tan loo keenay dadkii kaleon fahamsanayn waxa ay dunida tan u joogaan ayuu isagu fahamsan yahay meesha ay dadka gaalada ah moodaan in wixii la rabo layska sameeyo adduunyadan lagu raaxaysto oo keliya nafta waxay jeceshahay uun la raaligeliyo ayay aaminsan yihiin qofka mu'minkaasi sidaa ma aha wuxuu aaminsan yahay inuu dunida tan u joogo shay taa ka qiimo badan inuu dunida tan u joogo khaaliqa waaxidkaa subxaanahu wa tacaala inuu caabudo sharcigiisa uu hoggaansamo shareecada uu alle u soo dejiyey ee maslaxadiisa adduunye iyo tiisa aakhirada hagaajinaysa inuu ku socdo qof fahamsan wey marka adigoo dadkii ka mustawa sarreeya oo ka heer sarreeya inaad haddana dadkii ka dambaysidoo sida yeelaan aad yeeshid diriishaday ka baxaanba aad ka baxdid waxay cunaan aad cuntid waxay ku hadlaan aad ku hadashid siday dharka u xirtaan aad u xiratid wixii ay sameeyeen aada samaysid adiga oo shareecadaadii ay kuu dejisay nidaam qiimo badan intaad shareecadaada meel iska dhigtay adoo islaamaan ahay leh inaad gaalada waxay sameeyeen samaysid waa nasiib daro waxaa laga yaabaa dad badan inay jaahilnimo keliya ugu wacan tahay uusan kala ogeyn shareecada islaamka inay wax walba ka hadashay inay nolosha habaysay oo nidaamisay oo qofkii doonaya inuu ogaado diinta islaamku shay kastaaba waxa ay ka qabto inuu heli karo inaanay ogeyn baad moodaa marka gaala raaca waxaa ku kalifaya dad badan waxay ku leeyihiin islaamka kama uusan hadlin arrintaa mana xallin ama ma daaweynin waa jaahilnimo see looga baxaya waa in la baadi goobaa diinta waa in diintii la bartaa horta markaa kadib ayaa dhibaatada laga bixi karaya maxaa yeelay qofka markuu diintiisa barto ayuu ogaanayaa inuusan waxba uga baahnayn wax cidda bani aadam uusan waxba uga baahnayn inuusan qawaaniin kale u baahnayn inuusan u baahnayn hab dhaqaaleed kale ama hab siyaasadeed kale ama wax kale inuusan u baahnayn oo uu ka heli karaya shareecadiisa taasoo ilaahayna uu uga raali yahay maslaxadiisa adduunya iyo tiisa aakhirana hagaajinaysa maxaa yeelay allaha wax walba og ayaa usoo dejiya oo ugu talagalay inuu noloshiisa ku habeeyo qofkan insaanka ah marka qofka muslimka ahoo waxgaradka ahow yaysan ku kedinin gaalada barwaaqada ay ku jiraan ee dusha ka muuqata barwaaqo kasta haddaad ku jirtid laakiin khaaliqii ku abuurtay aada caasisid bulle adduunye iyo bulle aakhiraba adigaa shaqaystay laxdad kasta ilbiriqsi kastaana inay musiibo kugu habsato aakhira kuu kaxaysa aakhirana jahanamo kugu tuurta ayaad qarka u taagan tahay maxaa yeelay allihii adigoo jirin ku abuuray ee kuu nilceeyey ee sharaftan kuu yeelay ayaad iftiisi ka leexatay marka adigaa u banbaxaya cadaabkiisii gaalada barwaaqada iyo xoogga ay leeyihiin iyo barwaaqo ay ku jiraan waxba yaanay ku kelin qofka muslimka ahu ilaahay ayaa kaaga hadlay taasoo kaaga warramay wuxuu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala laa yaguranaka taqalubu aladiina kafaruu fi lbilaad mataacun qaliilun uma ma'waahum jahannamu wabi'sa almihaad yaysan ku kelinin gaalada gadgadoonka ay magaalooyinka ku gadgadoomayaan dhismaha iyo dheeraha dhaadheer warshidaha iyo waxyaabahay isku rakibeen xoolaha iyo hantida kala duulaya iyo tijaarada iyo hantida meel walba taalla iyo awoodda ay u leeyihiin inay adduunyada maamulaan yaysan ku kelinin waayo mataacun qaliilun waa raaxo yar waa in yaroo xoogaa yaroo lagu raaxaysto uma ma'waahum jahannam raaxo yar haddii ay jahanamo ka dambayso waa waxaan meel ka soo qaad lahayn sidaa aawadeed waxaan qur-aanka ku arkaynaa in markii la weydiiyo dadka ahlu naarka ah imisaa maalmood baad adduunyo kusoo nagaateenoo ad kusoo noolaydeen waxay leeyihiin maalin keliyaan ku noolayn ama maalin qaarkeed maalin nuskiis ama maalin qaarkii ayaan ku noolayn ama maalin qura maxaa ilowsiiye wixi ay ku dhex jiri jireen maxaa ilowsiiye barwaaqadii iyo xoolihii iyo hantidii iyo wixii ay u arkeen inay raaxa yihiin waxaa ilowsiiye dhibaatada ay arkeen cadaabka ay hortooda ka arkaan baa ilowsiiyey marka raaxadu haddii ay musiibo iyo cadaab iyo halaag ka dambeeyo wax qiimaa ma laha marka ilaahay wuxuu noo sheegayaa gaalada waxay ku sugan yihiin inay yihiin mataacun qaliil raaxo yar weyn uma ma'waahum jahannam hoygooda meesha ay u noqonayaan oo saldhigooda ah waa jahannam maxay raaxadii u tartay waxba qofka muslimka ahow ha fiirinin waxyaabaha birbirka ahee adduunyada yaalla ee hortaada ka muuqda ee waxaad fiirisaa cirib dambeedda waxaad fiirisaa ilaahay muxuu kuu abuuray waxaad fiirisaa inuu ilaahay kuu abuuray inaad alla caabudid ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu raalli kaaga yahay inaad sharcigiisa ku socotid xalaashii iyo raaxadii iyo mutcadii wixii nafta ay jeclaydna si xalaala ku raadi oo adduunyadiina ku raaxayso aakhiradaadana ha iska kharibin waa daarta runta ah oo aad ku nagaanaysid oodan ka tegaynine yaysan dhicin adigoo ilaahay ku karaameeyey diinta islaamkaa iyo shareecadan qiimaha badan uu kugu karaameeyey inaad ruux allaya rasuulkiisa ku kufriyey aada daba gashid ruux isaga adduunyadiisa iyo aakhiradiisa khasaariyey inaad daba socotid oo aad u aragtid inuu yahay ruux kaa sarreeya kaa qiimo badan kaa cilmi badan kaana xoolo badan cilmiga adduunyo iyo xoolaha adduunyo waa waxaan qiimo lahayn hadday sharciga ilaahay khilaafaan maxaa yeelay waa wax cadaabi halaag kuu soo hoynaya iyagina aan kuusii baaqi ahaanayn oo kaa baaba'aya qofkii shareecada ilaahay ka leexda naftiisana halaag ayuu u soo hooyey oo khaaliqa abuurtay buu ku diiday talabaadna barwaaqada iyo raaxada beenta ah ee uu ku dhex jiro ma baaqi ahaanayso qiimana haysan karayo maxaa yeelay isaga ma laha allihii siiyey baa farihiisa ka bixinaya isagana u kaxaynaya meel uusan maal iyo cilmi waxba aanay tarayn qofkaan la imaanin iimaan iyo camal saalixa ballantayna ha ahaato inaan sharciga ilaahay sharci ka dhiganno yaanan gaalada qawaaniin u doonan yaanan dhaqankeeda qaadan ballantayna ha ahaato dad ilaahay iyo rasuulkiisa ku gaaloobay oo ilaah iyo rasuulkiisa cadow u ah inaanan annagu saaxiibba ka dhigan taa iimaankaynay dhaawacaysaa maxaa yeelay ilaah iyo rasuulkiisaan rumeeyey ilaah iyo rasuulkiisa cadowgoodana waan jeclahay oo saaxiib baan ka dhiganayaa taasi wax soconaya ma aha qofka mu'minka waa inuu ogaado shareecada islaamka inaysan naga xarimin ama aysan naga mamnuucin in aan adduunyada ku raaxaysano dunida tan ilaahay aa nugu abuuray wuxuuna noo baneeyey inaan raaxadayna ka qaadanno aakhirana aan uga dhiganno waddadii aan ku gaari lahayn inaan aakhiradayna ugu tabaabushaysanno oo aan aakhiradayna ku dhisno mustaqbalkayna runta ah ayuu ilaahay dunida tan noo keenay sidaa aawadeed inaan ku raaxaysano nagama reebin nagamana mamnuucin waxaad arkaysaa wax kastoo ilaahay uu naga xarimay wuxuu ilaahay noo baneeyey shay ka qiimo badan oo isla noociisii ah naftu hadday jeceshahay maal wadooyin wan wanaagsan oo xalaalaho wax lagu kasbado ayuu ilaahay noo jideeyey naftu hadday jeceshahay inay wax guursato dariiqo xalaala oo ubadkiina ay xalaal yihiin oo adugu aada leedahay shahwadina aada ku gudanayso si xalaala ayuu ilaahay noo jideeyey naftu hadday jeceshahay in wax la cabo haddii sharciga ilaahay laga leexday wixii ilaahay uu xarimay la cabo khamri iyo wax la mida dhibaatooyin badan baa ka yimid caafimaadkii bay dhaawacday oo gaalida laftoodiiaa qiraya ta labaad ma aha wax sharaf lahoo macaanoo lagu macaansado ta saddexaadna caqligii dhaawacaysaayoo qofkii dhammaayay insaankahay sharafta lahay bay sharafta ka dilaysaayoo soo baxaya wax xayawaan ka sii liita shay kasta oo ay naftu jeceshahay ilaahay wuxuu noogu bedelay shay ka qiimo badan oo isla noociisiiya si aan loo dhixin shaygaani xageen ka helaya dariiqo aan ku heli karaa ma jiro inaan xaaraan ku raadiyo ma ogiye markaasuu ilaahay wuxuu noo furay layman badan oo khaaliqa subxaanahu watacaala na abuurtayna uu nooga raali yahay maslaxadaynana ay ku jirto ilaa isagaa maslaxadda yaqaana ee adduunyo iyo aakhiro isla markaana raaxadii adduunyo aan ka helayno on ku gudi karayno allaahu akbar yaa heli karaya shareeco noocaasa waa inaan ilaahay ku shukrinaa nicmadan ilaahay uu nagu nicmeeyey shareecadan qaaliga ah oo ilaahay uu nagu manaystay waa inaan ilaahay ku shukrinaa oo aan shukrigeeda gudanaa waa inaan iyada sharci ka dhiganaa waa adduunyo iyo aakhiro wanaagsan waa mustaqbal iyo xaadir wanaagsan waa ilaahay raalli ahaanshihiisa waa raaxo adduunyo iyo raaxo aakhiro yaanaan iskasaarinin oo aan ku dadaalno inaan goosdambeedka ku qaniino shareecadaa iyada ah dunidoo dhan waxay isu bahaysatay inay farahayna ka saarto shareecadaa qiimaha badan si ay noo dayacaan oo ay nooga dhigaan iyagoo kale ilaahay wuxuu yidhi subxaanahu watacaala isagoo taa nooga xog warramaya wadduu low takfuruuna kamaa kafaruu fatakuunuuna sawaa'a waxay aada iyo aada u jecel yihiin inaad gaalowdaan siday iyaga u gaaloobeen oo kale si aada isku mid u noqotaan sidaasuu ilaahay noogu xog warramayaa yaa noo xog warramaya ilaahay kadib subxaanahu watacaala walaa yunabi'uka mithlu khabiir waa haddaan dhiga leenahay wax maqla iyo caqli wax fahma qofka mu'minka ahow saaxiib ka dhigo dadka mu'miniinta ah qofka mu'minka ahow adduunyada tan waxaad ku tahay qof musaafira berito ayaad ka tegaysaa haddaba meeshaad u socotid oo musaafirka u tahay ha iska kharibin ee ka fikir una tabaabushayso qofka mu'minka ahow waxaad tahay qof musaafira musaafirkana wuxuu u baahan yahay sahay iyo saaxiib wanaagsan sahaydaada ha ahaato daacada ilaahay aliimaan waalcamalu saalix ha ahaado naftaadana ku layli sidaad ilaahay u adeeci lahayd ood aad u cibaadaysan lahayd naftu ma jeclo ee ku khasab talabaadna saaxiib wanaagsan dooro saaxiibkaaga ha ahaado qof kugu kaalmaynaya daacada ilaahay tusaale ahaan markaad wax guursanaysid qofkaad guursanaysa ha ahaado qof fahamsan dabeecadda uu leeyahay jidka aad musaafirka ku wada tihiin qof daacada kugu kaalmeeya haddii aad qalab gashana kuu naseexeeya habka uu kuula hadlayana garanaya ha ahaado ha ahaado qof aan adduunyo kugu qarqin kugu maashaynin ee walbahaar iyo fikir adduunyo aan qoorta kuu gelin markaad saaxiib yeelanaysana saaxiibkaaga ha ahaado ku wanaagga kugu garab istaaga xumaantana kaaga naseexay oon ku mujaamalaynin sidaasoo kale ku dadaal dariskaaga intaad kari kartid inuu ahaado daris wanaagsan oo wanaagga kuugu kaalmeeya xumaantana kaaga naseexeeya oo aada isu kaashataan jidka aada musaafiriinta ku wada tihiin kadaalika dadka aada la shirkoobaysid xagga xoolaha waa inaad ku dadaashaa inay yihiin dad u hogaansan shareecada ilaahay oo aan xoolo xaaraama kusoo gelin adigana haddii ay qalad kaa arkaan ku qabta iyagana haddaad qalad ku aragtid aada gacanta qabatid oo aada isu kaalmaysataan inaad xoolo xalaala kasbataan mar kale qofka mu'minka ah waxaad adduunyada tan ku tahay qof musaafira ee ku dadaal sahaydaada iyo saaxiibkaaga ilaahayna waxaan ka baryaynaa subxaanahu watacaala inuu tawfiiqdana waafajiyo khaatimadeynana uu hagaajiyo اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه